ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan taariikhda soo kaxu ku beegantahay kuna asteedsan tahay koob iyo tobanka bisha ee toddobaad ee julaay sanadda labada kun koob iyo labaatan waa labada kun labaiyo labaatanka dhegeysta dhammaanteen soo dhowaada waana barnaamijka hogaanka oo xaaladda guud ee wadanka markaas aan diiradda ku saarno ku eegno waxaana alaba halkan yuusuf bakad barnaamijka ka daadiyaha dhegeysta qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinaa barnaamijka qodobka dooda iyo weliba su-aalaha saaka laga yaaba inaad xitaa weydiisaanba markaas waa martida stuudiyaha noogu sugan cabdirashiid aadan maxamed cabdirashiid yaman ku magac dheer dhegeystayaal oo xaalada guud ee wadanka wax badan aan ka weydiin doono dhegeysta weliba khaasatan gobolka waqooyi bari iyo xaaladaha iyo marxaladda imikan ee kala guurka dhanka siyaasadeed ee marayso dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin qeybaha dambe fursadda usiin ayaan u siin doona dhegeystayaasha si fursadda ay markaasi su-aalaha wax uga weydiiyaan qeyb ay uga noqdaan iyagana dhegeystayaal barnaamijka intuu habada ku jiro bal marka hore su-aalaha iyo sidoo kale cabdirashiid aadan maxamed cabdirashiid jarman oo ku magac dheer ayaan dhegeysta laxabadan ku ogaan doonaa dhegeys maxamuud cafwan maxamed ma aha ama maxamuud hadduu ay bahraali ka noqdo waa sidaa nin sheeg dhegeystayaal cabdirashiid aadan maxamuud cafwan maxamed ma ahan cabdirashiid jarman ku magac dheer dhegeystayaal waana sidoo kale waana musharax ee ka taagan dhankaasi lefi sannadan labada kun labaiyo labaatanka doorashada halkaasi xildhibaannimada laakiin arrimaha gobolka waqooyi bari ayaan ku hormari doonaa dhegeystayaal bal marka hore cabdirashiid aan soo dhaweynaya subax wanaagsan cabdirashiid aan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku salaam yuusuf bakahyadi iyo dhegeystayaasheeda shukran waqti ayaan kala maqnayn cabaar ayaan kala maqnayn oo dhegeystayaasha dabcan waxaan filayaa inay ku fahamsan yihiin sidoo kalena aad ay ugu takasutay arrimaha nabaad guurka iyo environmentka iyo xaaladaha iyo weliba dhirta waxaan dhibabaha sababaha iyo waxyaalaha keena aad baad ugu takasutay bal arrimaha gobolka aan ku horumarno ee arrimaha hogaaminta horta hogaamin maxay dadka ka fahansan yihiin waa su-aasha u hore dadka isweydiinayaan ila cid weliba waa iska maqashaa qof oo hogaamiye heblo waa hogaamiye hogaamiyuu noqday
asalaamu calaykum mar labaad waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha star f m marka labaad su-aashaada haddaan usoo noqdo hogaan sida xarafta aad ka fahmaysa soomaali waxa waaye hogaanka neefka ama xoolaha lagu hogaamiya geela gaar ahaan marka ninka hogaanka wada ayaa wuxuu hagaa xoolihii uu hogaaminayay marka hogaan waxaa loo yiri waa horkaca waa kan hagaya oo shacabkiisa dadkiisa hor socdo kuna hagaya meeshii ay ku hirinayeen markaan macnaha xarafta aan sheegno hogaamiyahana waa ninkaasi madaxda ah oo ummadda madaxda u ah markii aan haddana hoos usoo daadegna ninka hogaaminta waxaa waaya dhaqan ahaan markaan eegno waxaan lahaan jirnay hogaamiye dhaqameed soomaalida saasay dhaqan u lahayd waa odayaasha dhaqanka markii dowladnimadii la helay ummadaha africa ay heleen hogaanka asaga ahay waa wuxuu noqday mid dowladeed iyadoo kii dhaqankiina aanan weli laga tegin oo dhaqan ahaan haddaba ilaa hadda aan ay soomaalida ay haysata hogaamiye dhaqameed marka hogaankan hadda aan ka hadlayna waa kan dowladnimo waa kan la doorta waa kan maaragtay qeybaha badan qeyb sare iyo qeyb hoose labadaba leh waa hogaamiyeyaasha dowladda dhexe iyo hogaamiyeyaasha dowladda hoose markii dowladda lasoo daadijiyay oo dowlad goboleedadabcan markaad fiirsaa dabcan sharaxaad koobana ka bixisa waa hogaamiye ku sare iyo ku dhexe iyo weliba ku hoose ayay u kala baxaan dabcan maxay markaad fiirso gobolka waqooyi bari dib dhacan xoogan ee hogaamiyaasha imikan ay ku keeneen iyo waxa sababta keena maxay tahay
horta sida aan xarafta magaceeda mar hore kusoo sheegnayba hogaankaasi haddii uu meel macnaha wixii uu hogaaminayay hadda haddii aan xarafta nafteeda usoo noqono ninkan haddii inta owr loo dhiiba hogaanka uu qabta meeshii loo guuraya miyihina ee meel kale uu geeya sax ee de u- u- xoolahaasi way Hoggaanka lumayaan.
lumiyey.
hoggaankii wuu lumiyey aad iyo aad haddii hoggaankii uu kala go- oo ka ga-oo neefkii hoggaan la-aan noqdona xoolihii ayagana way Way kala lumayaan go- macnahaas xaraftaas markaan saa u dabcan eegna- qayb buu goosanayaa Haa.
een qaybtii hore qaybna dhaxlayaba inay ka haraan Inay ay ka ka- dhumaan inay ka oo haraan.
dhuraaga ka cuno Haa, marka xaraftu waa muhiim in la fahma Ee, haddaba haddii madaxdii aan usoo noqono Aha.
aniga waxaan aaminsanahay in em, soomaali kelix ku- eh, kuma koobna laakiin afrikaba in ay maaragtay waqtigii xurriyadda laga soo bilaabay ilaa waqtigan ay hoggaanka uu k- baday ee khalkhal kaga jiri oo haddii hoggaan wanaagsan oo aan ahayn musuq maasuq aan ku jirin oo dadka daacad u ee la heli lahaa in wax badan ay isbedeli lahaayeen waa ka warqabtaa wadankeena kenya hadda waxyaalaha oo uu aad looga cawdo waxaa ka mid ah corruptionka ama Musuqmaasuqa.
musuq Aha.
maasuqa musuq maasuqana waa kan halbowlaha gooya ummadda aad iyo aad sax maxaa yeele musuq maasuqaasi waxaa waaye een, meel kastuu gelayaa waana cudur gudaha ku jiro oo sidii loo saaro ay dhib tahay marka qayb bay na- kasoo gaartay hogaamiyaasha maaragtay ama hogaanka eh, eh, gobolka waqooyi bari musuq maasuqaas iyo waxyaalo badan aan musuq maasuqa bisi maahae waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin een, een, aqoon darrida oo ninkii hogaamiyaha waxaa lagu soo dooranaa eh, maaragtay beel fulaan asagona lo- beeshii haba soo dooratee kii ugu wanaagsanay ilaa beeshii waxay leedahay dad oo hogaamiye u qalmo way leedahay Aad iyo qasab aad. Mhm.
iyadoon loo fiirinaynin eh, ayaa lagu soo xushaa eh, dhaqanka soomaaliyeedan ka soo qaadanay marka qabiilka een, iyo beelebeeleysiga qayb buu horta eh, ka yahay in maaragtay hogaamiye wanaagsan oo dadka u naxaya oo dadka u danqaaya oo dadka meel wanaagsan ku hagaya inaana la soo dooranin marka dhibaatadaas ayaa ke- u keentay gobolka dib u dhac kow Mhm.
maxaa yeele cudurka soomaali meeshay joogtaba waa isku wada mid sax waxa waaye beelebeeleysigii oo si xun loo isticmaalay qabiilka wuxuu ahaan jiray dhaqan ahaan eh, aqoonsi yaroo laisku aqoonsado ninkaasi waa reer hebel waa in hebel in laisku aqoonsado buu ahaan jiri sax Eh, laakiin haddii laisku qiimeeyo oo weliba markay u timaado dowladnimo iyo madax eh, qabiil la fiiriyo eh, dhibka ugu weyn waa kaa soomaali hadda la yidhaah aad iyo aad marka ninkaasi hogaamiyaha ee soomaalida dhaqankeeda waxay ahaan jirtay ninka markii xoolaha uu u sahminaya in la dira qof yaqaana dhulkii iyo maaragtay daaqi kala yaqaana Mhm.
laakiin hadda waxay noqotay in la diro qof aanan garanaynin meesha uu isagaba aan aan u joodin meesha loo oo hiirinayo dabcan sa- soo saadaalin karin oo soo indhayn karin oo soo fiirin karin eh, xaaladda iyo waxay tahayba ha marka qof isagaba Aha.
aanan wixii fahansaneen amase ayn daacad ka ahayn oo rabaa dana shakhsiyeed qofka markuu dana shakhsiyeed oo niyadiisa ay tahay kaali meeshan shaqo ka dhiga marka dhibaatada ugu weyn oo s- oo uu shacabka soo gaaraya waxaa waaye in ummaddii aanan loo danaynin lagu danaysta sidaa darteeda waxaa imaaday corruptionkii ugu weynaa oo ah in codadka la gata sax dadkiina way quusteen oo markii intaasoo sano mar walbaba ninkii hogaamiyaha ahaa oo intuu eh, shantii sano mar yimaada wuxuu sameeyey wuxuu beelbeel wuxuu caadifid qabiil kiciyo wuxuu dadkii kala qoqoba wuxuu qolo fulaan iyo laf fulaan dadka u kala sasaaraba wuxuu lacag bixiyaba hadhow kursigii markuu kusoo fariista la- laba walxood way iskugu darsamaysaa isaga oo intii codadkii uu soo iibsaday ee deyn badan lagu leeyahay Eh, dhinaca kalena mar horeba aysan daacad ka ahaynoo rabay inuu eh, asaga ku danaysta ayaa isugu imaadaysa marka waxay noqonaysaa waxii oo qarash ahaa oo ama eh, horumar loogu talagalay inuu hadda asaga maaragtay ama deyntii iska- qaarna iskaga bixiya kuwii yaryarayoo asaga macnaha eh, la soo shaqeeyo ama ihin maalgeliyeenna oo hadhow wax ka siiya ummaddeeni kalena halkaasi lagu hilmaama oo la arka ninkii hogaamiyaha ahaa Ah, shanta sanaba hal mar la arka oo markuu uu kursi doonaya bis eh marka dhibka ugu weyn Oo ee- dhib- eena haysta waa shacabkii in la- in horta la- la- el- indhaha loo furo oo ay wax fahmaan oo ay isweydiiyeen qofka eh, shacabka ee oo soomaali ra- waqooyi eh, bari ee inuu fahmaa aniga eh, kuraadan aan haysta waxaa waaye aniga ninkaani ama gabadhaani dooranaya oo meeshaas fariisinaya marka qofkeen rabaa inuu ii adeega ilaa ilaa hogaamiyaha eh, waa adeega shacab sax ma aha shaqa qof la siinayo shakhsi asaga uu leey ma aha shaqana ma aha Mhm.
dad baa waxay leeyihiin eh, reer hebel ama in hebel waa intaasoo jeer aan siini hadda wuu dhargee bal- kana baahana aan siinana ma aha kana baahana aan siinana ma aha kana waa sheeko baahana dabcan gobolka waqooyi ka jirta Ha.
kana baahan kana Kana- baahnaan siin kana ilaa baahnaan siinin.
haddana way socotaa ma aha taas waxa waye qalad la fahansan yahay qaladkaasi ummadaasi eh, shacabka oo iska rafaadsan oo la qalday waa inay fahmaan in qof- qofka hadduu shaqo rabo waa in shaqo la siiyaa shaqo oo isaga ku lacagaysta beecmushtur noqota ama meel kale noqota laakiin hadduu rabo inuu lasoo doorto kursi eh, ma- eh, siyaasadeed kusoo fadhiisto waa inuu ummadiisa siyaasadeeda iyo mustaqbalkeeda dhaqaalaheeda uu ka fikirayo uu dadkii u khidmaynayo sidaa darteeda ninka m p-ga ah ee markii usbuucyo la joogo waxaa la siiyaa lacag gunno oo yaroo oo meelajil yiraahdo kac kusoo eeg meeshii lagaa soo Yani doortay deegaankii Ha, oo ku- deegaankii.
kusoo dhindheeyo.
Ha, kusoo indhendheeya oo soo noqon macnaha maba tagaan dee boqolkiiba sagaashan meeshii laga soo doortay maba tagayin marka eh, lacagtaas ha yaro hataa gunnadaas yaro meelajka la yiraha jeebka iska gishtaan waad yahay marka eh, sababtana waa tan kuu sheegayo eh, mar horeba isaga oo qofkaasi aanan daacad ummadda u ahayn oonan una danqanaynin eh, qarash badan uu ka baxay qarashkaasna waxa uu uga baxay waxaway isagii baa codadka inuu hebel ka gatuu rabaa inuu dadkii eh, wax yaroo hadda ay maaragtay intuu siiya hadhowna asagana ku qaamoobaya ayagana aanan maaragtay eh, aan waxba u taraynin oo codkoodii uu meel cidlo ku dhacay aad iyo aad waxaad ka dhawaajisay een, inkastoo aan u- usoo laaban doono qabiilka waxaa ka dha- waxaa ka dhawaajisay een, een, cabdirashiid o cabdirashiid jarmano waxaad ka dhab- ka dhawaajisay inaad dhahday dadka shacabka in indhaha loo furo weye Een, adigoo tusaale soo qaatay oo dadka laleeyahay een, la la kala ququbayo dhinacyo loo kala diwa dadka qaabkee marka Een, in waxaan arkaynaa sida hadda gobolka waqooyi bare tusaale oo kale gaarisa markaan usoo qaadano waxaa arkaysa dadkoo qaylinayaan dadkoo leeyihiin shantan waan ku hongownay shantan oo as- dhibaataan kala kulmay shantan weli dhibaato bitaan marka qaabkee indhaha loogu furi karaa markaad fiiriso da- eh, shacabka indhaha waajibkaasi horta wuxuu saaran yahay qof kasta oo oo maaragtay ummadda wax u fahmi waxaa saaran yahay culummada diinta ee culummada diinta waa inaysan qeyb ka noqonin dadkan la kala qoqobaya dhibaatada weyn oo na soo gaartay waxaa ka mid ah in culummadii ay ku milmeen ee, siyaasadii qo- iyo qoloqoladii ay ku milmeen oo haddaad aragtid dad oo waxaad arkaysaa tartamaya waa culimmadii oo dad tartamayay ay ay dadkii tartamayo oo lacagaha kala bixinayo danihii shakhsiyeed wati ay waxaa la arkaa culimmadii intay dhexdhexaad ka noqon lahaayeen ayay ayagaba ku kala milmayeen ayagoo ma- ama qoloqolo u raacaya ama xisbi xisbi waxay u raacaan marka qo- ee, culimmada ayaa waxaa looga baahan yahay in ay ummadda wacyigeliyaan ilaa ayagaa memberkii istaagaya Sax.
ayagaa ma- jimco kasta khudbaynaya inkastoo khayr allah siiye ay jiraan culimo badan oo ka hadashay arrintaasi haddana waxaan dhihi lahay markii eh, tuulooyinka iyo magaalada magaalada wa- magaalooyinka iyo tuulooyinka labadaba ilaa meel kasta ilaa du- dugsiyada madarasada in culummada ay wacyigeliyaan shacabkooda ummadda islaamka ah inay wacyigeliyaan oo yidhaahdaan war nim- eh, dad yahow haddaad rabtiin inaad horumar samaystiin oo qof idin hogaamiye aad- aad aad doonayseen waa sax eh ha ku dooranina lacagta uu bixiyey ha ku dooranina ina hebel waa ina hebelaa hadda baahan kii hore wuu dhargay waxaasi oo dhan ha ku fiirinina waxaad fiirisiin Eh, mar horeba imtixaan ka qaada imtixaanka macnihiis wuxuu yahay Eh, ninka carabka oo gabi wuxuu yidhi lisaanu lfataa nisfun wa nisfun fu-aaduhu macnaheedu waxaa waye qofka eh, eh, carabkiisa waa n- qofka nuskiisa nuska kalena waa qalbiga falam yabqa ila laxmu wadama macnaheedu waxa waye wax qofka haddiiba carabkiisana uu qofka nuskiisa yahay yani macnaha markuu hadlo waxaad fahmaysaa qofkaas kala bar kala barki kalena waa qalbigiisa Sax.
marka dadka eh, tartan geliya ha ha- ha idin soo hor fadhiisteena maxaad qabanaysaa imtixaan ha ka qaadeena si- ha noqoto idaacadaha ha noqoto dadkaba ha soo hor fadhiista Eh, sida haddaba halkan ka dhacday eh, kenyadan kale markii eh, madaxta- madax- eh, dadka madaxda eh gaar ahaan madaxweyneyaasha eh, xilka u loolameysa in s- waad aragtay halkan inta la fariisiyey tv-ga hortiisa mid walbaba ajendihiisa la warsada marka maxaad ajenda noo haysaa maxaad brogram noo haysaa in dadka sidaa loo warsado dadka isa soo sharaxay in marka dadkana waxaan ku yidhi culummada ayaga ayaa mas-uuliyadda koowaad ay saarmaysaa tan kalena waa iskoolada waa qof kasta oo fahmay ee, m- in dhibaato ay naga qabsatay madax xumida waxaa waajib ku ah inuu dadka fahansiiya adinka naftiina waajiba in saaran dadka idaacadda maaragtay af soomaaliya idaacadaha af soomaaliya ku hadla warbaahinta inaad dadka wacyigelisiin oo aad tidhaahdeen ummad yahay soomaalida waqooyi bari ee kenya iyo soomaali meesha ay joogto dadka af soomaaliya ku hadla waxaa muhiim ah inaad doorateen qof idin adeegayo ninka hogaamiyaha waa adana adeega waay ma aha nin shaqaysta maaha nin adeega waxaad arkaysaa nin qof waxaad arkaysaa barlamaanka ku jiri sanado yar durba dabaqi dhisanaya intuu ka keenay mishaarkiisa intaas lama eka ha horaan muxuu u dhisan waye marka su-aalahaas waa layskaga joodaa dad muslimna waa nahay waxaasna wax diintii iyo qofka aakhiradiisa u wanaagsan maaha marka waa in dadka la wacyigeliyaa qof kastayna mas-uul ka tahay sidaa hadda u sheegay oo idaacadda warbaahinta ay ka mid tahay aad baad umahadsan tahay cabdirashiid jarman saaxib sidoo kalena dhegeystayaal musharax hadda markaasi taagan alafey aad baan uga mahad celinayaa waxyaalo fara badan baa noo soo socda weliba gobolka ku saabsan iyo weliba baahida dhibaatada markaas uu qabo dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla gorfayn doonaa isla eegi doonaa warkii sagaalkii subaxnimo ee la gaar muscab iyo ismaaciil ayaan noo akhrin doonaa dhegeys waxaan sii fiirin doonaa gobolada iyo weliba xisbiyada iyo weliba dabcan gobolada gobolka qoybari kawntiyada waxyaalaha markaas ay soo koreen dhibaatada culeysyada markaas haysato kala qaybsanaanta gobolada dabcan gobolka qoybari ka dhex jirto xildhibaanada sidoo kale aan isku kalsoonayn oo sidoo kale katafara dhexda ka jira xisbiyada maxay markaasi faa'iido usoo jiraan waxaasoo dhan ayaa markaas wax badan ka weydiin doona hadduu ay bahraal ka noqdo dhegeysanahay barnaamijka intuu socdana dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad ayaan usiin doona hadduu ay bahraal ka noqdo dhegeystayaal waxaana barnaamijka saaka marti noogu ah cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid jerman dhegeystayaal ani markaasi aqoon-yahan ah wax badanna og xaalada gobolka si dhowna oo la socda dhegeystayaal waa nin haddii wadamo fara badana soo mara dee wuxuu arkayaa dhibaatada iyo silaca markaasi gobolka uu qoyberi yaallo hadee nin wadamo horumare markuu ka imaado wuu garanayaa dee nin train ku socna nin diyaarad nin nooc nooc wax kala duwan aan arkay markuu gobolka tegana hadee gobolkii siigadi iyo gobolkii wadada ku xun gobolkii koronto la-aan gobolkii waxbarasho la-aan gobolkii isbitaal la-aan gobolkii oo deegaankii aada ugu xun dadkii abaarihii dhibaatadii culeysyadii dadkii xitaa madmadoobaadeen buu soo arkay marka waa dhibaatada culeyska keenayso in uu markaasi maanta ka faaloodo cabdirashiid aad baan uga mahad celinaya dabcan waxyaalaha markaasuu ka dhawaajinaya weliba hogaami xumada gobolka ka jirto waa mid cid weliba saameyn karto cid weliba dhibaato keeni karto cid welibana dareemi karto markii wakhtigeeda la gaaro laakiin wakhtiga markii laga baxana cid waliba waxay dhahaysaa shantii sana ha dhamaato hadalka ma sii wadayo cabdirashiid ayaan ku dhaafaya dhegeystayaal bal cabdirashiidow isku soo noqod wanaagsan aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaada juhdiga aadana siinayso waxaa hadda soo hadal qaaday qabyaaladda qabyaaladda waa shayga iminkan kansarka noqotay ilaahayna qur-aankiisu ku dhawo qabaa'ila litacaaruf in akramakum cinda allahi waa in laisku aqoonsado laakiin hadda tan waa mid gobolka dhibaatada keenayso qabyaaladda maxaa keenaya seen looga bixi karaa seena hogaamintaasi iyo qabyaaladda loo kala saari karaa
bismi illaahi raxmaan raxiim waan mahadsantahay mar labaad yuusuf bakay horta qabiilku saad adiga aad ka dhawaajisay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yiri wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu marka qabaa'il iyo maaragtay qabiil qabiil iyo waxaan idinka dhegni ummad ummad shacab waa ummada ma ogtahay si aad isugu garatiin waa tii haddii aan iri qabiilka wuxuu ahaa aqoonsi yaroo laisku aqoonsay sida lagu leeyahay hadda magaalada markaas cuteleeta kitambulusho ya si lagu aqoodo lagu aqoonsado marka dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ahaan jiri horo mid nadiif ah oo sidii laisku aqoonsado bise hadhow macnahaasi qolo fulaan oo halkaas degan nin hebelana soo maray informationka saas uu u fida kiibaa marka waxaa loo adeegsaday in si xun loo isticmaalo matalan haddaan ka soo qaadna adiga oo mas-uul ah oo meel shirkad u weyn haddii shaqa shirkadii ka banaanaata oo arjiyadii lasoo qorto dad oo qoladaadii ka mid iyo dad kaleba ay soo codsadaan qof qoladaadii aanan ahayn oo laakiin u qalmo uu number onekii noqdo laakiin aad dhinac iskaga sakisa arjigiisa oo mid adiga isku qola tihiin oo aan farsamadii garanaynin oo hawshii aan kasoo bixi karin aad qabiilnimo ku qortid waa maaragtay wax damiirkana uusan ogolanaynin diinteedana xaaraan ka ah maxaa yeelay qofkii aad shaqadaas siisay shaqadii uma qalma waadna eexatay qoladina si xunaad u isticmaashay haddii laakiin nin qoladaada ah oo qof qoladaada ah oo maaragtay baahan aad meel uu jira ama dhib uu ku dhaca oo ad qaaraan u aruurisa waa sida laga doonayay waa maaragtay cashiiradaada inaad xiriirisa waa dhaqan islaan waa dhaqan soomaaliyeed laakiin ma aha in aad u adeegsata ama aad u eexata nabigeen caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman akhaaka marka meeshan waxaa laga wadaa walaalkaaga ama ha noqdo kan walaalka adiga ku dhashay ama ninka walaalkaaga oo muslinka ah markaasaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey haddii uu gar daran yahay macnaha xadiisku wuxuu ahay macnihiis anfasir eh walaalka u gargaar markuu gar daran yahay iyo marka laga gar daran yahay labadaba markaasaa la weydiiyey nabigeen caleyhi salaatu wasalaam hadduu gar daran yahay haddii laga gardaran yahay aanba u hiiliya la gartaye haddii asaga uu gardaran yahay sideen ugu hiiliyaa markaasuu nabigeen caleyhi salatu slam wuxuu yidhi ka celi gardaridaas waad u hiilisay markaa haddaad gacanta ka qabatid waad u hiilisay marka haddii cadaaladaas ayada ee lagu dhaqdo oo qabiilkii sidii nadiifka ay loo isticmaala ee wax dhibaatou keena malaha laakiin markii la noqdo qabiilka qoryo aad dabka ku shidanaysa si degsiga uu kugu kara oo ayaga aada u danaynayna ayaga meeshay rabaan ha ka dhaceena ani aan ku danaysta haddii aan lafooyin ka dhashay aan ku faana haddii aan maaragtay xildhibaan aan ahay aan laftayda soo aruuriyo oon maarata meel ku gaara ayagana aad xamaasadii qabiil intaad ku shida ku kicisood kala qaybisood laf hoose usii qale jufo jufo usii qaybisood jilibjilib usii qaybisa wax ay diinta ogoshahay ma laha maxaa yeelay waa nidaamkii gumaysiga oo la dhahay divide and rule si kala qaybi adiga aada hogaamisid waa nidaamkii cadaanka gumaysiga uu ku dhaqan jiray oo inuu dadka kala qaybiya haddana uu asaga hogaanka ku fariistamarka colonialkia laga dhaxlay dadkii baa laskii kala qaybiyey jufo jufo hoose lacag hoos laga siiyey jufo walbaba ninka oday dhaqameed ayaga ay samaysteen loo samaystay marka waxaas waxaa ma aha dhaqan islaan ma aha dhaqan soomaaliyeed laakiin waa dhaqan laga soo dhaxlay gumaysiga waay marka qabiilkii haddii aan kugu daro maxaa dhibaatada keena taarikh dheer oo hadda halkaan hal sac lagu koobi karin ayay leedahay haddii la rabo in dib loo celiyana waa in dadka la wacyigeliya asaan sheegin oo aayadahaas qur-aanka culummada ay u fasirtaa oo aanan laga daalin oo dadkii kaloo warbaahinta ay saa mar walbaba ay u wacyigelisaa si dadka ayaga ay go-aankooda u gaaraan
aad iyo aad cabdirashiid aad baad umaasan tahay bal gobolka waqooyi bare dib u dhacan iyo dhibaatadan dadka qayb ma ka yihiin maxayna u waayishaa waktiga doorashada markii la gaaro dadka shacabka waktigaasi
marka qofku waxaan ku tilmaamaa in uu maryaha dhigto ama qofku waalan yahay hala xirxiro mustadiq hala qoraamo laakiin gobolka waqooyi bar markii doorashada la gaaro iyadoo dhibaatadii baahidii culaysyadii faraha badan ee ogyiin ay ku dhex jiraan lugaha kula jiraan ay haddana sii waashaan maxaa u waashaan ha waa dadkii mobilization wax la dhaha lagu sameeyaa marka mobilization waxa waaye in dadki la abaabulo marka lacag badanna wadankii dhulkii bay soo gashaa inkastoo dadka hoose masaakiinta gaaraynin oo dad oo mobilizers la dhahaa oo abaabuliyaal inta la keena xamaasadii qabiil la kiciya qoloqoladii lasusi iyo iyo isbahaisii la sameeya ayaa marka dadka xamaasadooda la kicinaa marka xamaasadii waxaa la rabay xamaasad horumarineed inay noqotee xamaasadaas iyo qarashkaas meesha gelaya iyo xiisahaas oo maaragtay gaar ahaan caadifada qabiil ee la kicinaya ayaa sababta u ah waxay u firfircoon yihiin nin walbaba wuxuu leeyahay kan kale aan ka reeya sidii maaragtay kubad la daawanayo xamaasadaas kubadda mataqana markii la daawanayo kooxdanna kanay la jirtaa kooxdan kanay la jirtaa marka xamaasadaas la kicinaya dadkii waxaa loo diidaya inay fikiraan oy su-aalo weydiiyaan marka dadka haddii degan yihiin ayagoo degan la waray ay wax waraystaan ama loo loo lala hadla oo dadka waxa isku xamaasadaas waxaa isku dhex qariyay marka ninkaa hogaanka qalloocsan ninkaa ninkaasi ma ark yani wuxuu rabaa inuu isku dhex qariya qooladii ama xamaasadii ama lane up wax la yidhaha lane upka waxa weeye aniga kaasaan wataa hebel aan wataa hebel igu xiran hebel waxaasoo dhan hebel hebel intaa ka dhacda adiga maxaa tahay su-aasha taalla waxa waye ninkaasi fardiga ama ha noqdo county assembly m c a ama ha noqdo m p ama ha noqdo womer waxa noqdo ha noqdo haduuba su-aasha shacabka u taalla waxa waye inay yidhahdaan war lane upka intaad naga daysid horta adiga maxaa tahay bal isi soo sheeg maxaadse qabanaysaa ajeendadaada maxay tahay su-aashii ay shacabka weydin lahayn waxaa ka xoog baday marka xamaasadani kaloo la kicinaya iyo durbaankan iyo alalaaska iyo microfoonkan weyn iyo baabuurtan la buufi iyo buhubahadan ayaa ruuxu isku dhex qarinaya marka marka waxaa la rabaa ruuxaasi in banaanka inuu yimaado la yidhaahda adiga bal hadal hadal maxaad tahay maxaad adduunkan ka soo qabatay maxaa wadaa maxaa maxaad sida- wadaa maxaa ajeenda oo hodna wadaa Aha.
su-aalahaas markii la weydiiyey waa la kala hari lahaa Sax.
ya laakiin lama weydiinay lacag yarna hay weydin kii su-aalo weydiiye wuxuu leeyahay xoogay haway hay weydiin su-aalaha adag ya oo yani waa uu ka weecanaya wuu ka weecanaya laaluushna wuu dhiibaya marka dadka siday ku qanacsan yihiin dadka ku- kuma qanacsana ee waxa waye dadka way baahan yihiin Sax.
fiiri waxaa laga faa'iidaysan hayaa baahida baahida ummadda dad baa doonaya inay shacabka eh, eh, maarata gobolka waqooyi bari kenya ay badownimo ku jiraan baahi ku jiraan maxaa yeelay qof baahan calool baahani ma fikirta waa laakiin haddii dhaqaalihii lasoo kobciya oo qof walbaba meesha mas-uul ku ahay intii uu- nin- eh, nin- ma ma haddaan kuu sheegay ingiriis aan kasoo laga soo eh, tarjumay eh, wuxuu leeyahay if you eh, give a man a fish qofka haddaad hal malay siisa aad iyo aad you feed him for a day yani had- Maalintii aad qof- quudiso.
hal maalinaad quudisay aad iyo aad yani eh, t- t- maxaa la yidhi, teach a man how to fish and you feed him for the rest of his life macnaheedu Dabcan, waxaa eh.
waaye qofka haddaad tusi sidii loo dabta malayga haa weligiisaad quudisay hal maraadna tustay ma ogtahay sax aad iyo aad marka dadku waxay rabaan wax la yidhaha spoon feeding eh, waxay- dadkan madaxdu waxay rabaan ha iska sidooda ha u baahnaadeen eh, maanta wax yar afku geli beriton haddana wuu kuu baahanayaa waadna controli kartaa marka asagaa raba inuu qaadada u hayo afka u qaadada gelgeliyo u ahay marka dhaqaalihii nabaad guurkan xoolahooda intay daaqsanaan dadkii xoolahii kasoo dhammaadeen oo beledka soo degeen oo barakacayaasha noqday see noolol uh, alternative livelihood wax la yidhaha noolol cusub s- oo si hab hab noololeel cusub see looga sameeya oo ay isagii u fikiri lahayna kama naxayo mana u fikirayo mana rabay inay ay dhibaatadooda ka baxaan aad iyo aad dadkiina way baahan yihiin. marka qof baahan calool baahani ma fikirtee hadiiba xoogahay markii loo dhiiba waa sida painkiila oo kaleto markii intii Xanuun baabi'iye.
haa xanuun Ah.
baabi'iye yar waaye marka markii iyada oo iska marka daciifnimadaas iyo waxaa marka waa tan leh mas-uuliyaddi waxay saarmaysaa dadka culammada eh inay ay xigsanin qofna aysan xigsanin dadkan ay ku tartamaya kuraasta siyaasadeed ee ay fiiriyaan yaa ummadda anfacaya maxaa yeelay weliba gobolka waqooyi bari ee kenya ee dadkeenna waan u liidanaa kenyada kale wa- ilaa waqtigii gumaysiga iyo hadda dhexdooda ee sideen marka hadda xoogaa dadkeenna aan u fahansiinaa waxaa la yidhaha devolution ama mihina dowlad goboleedkan maxaa ma- ee, ee, mas-uuliyad ahoo ee, saaran dadkaani la dooranaya mar walba wacyigelinta inay saas u socoto dadkan baahanna waxaan kula talinaya oo oo macnaha maanta afka wax yar loo gelinaya walaalayaal caloosha xirta eh ee hal mar un isbedelka idinku idinka imaada isbedel sameeya waa hadal sax qowl sax ah isbedelka ciddil baa shacabku ka imaadaa kama hib- kama higa- kama imaado qofka adiga aad soo dooranaysa saaxiibayaal qofka aad soo dooratay dabcan isbedel uu kuu keeni karaa Een, usoo laabano bal go- dabcan een, gobollada gobolka waqooyi bari een, iminkan revolution ama dowlad wadaajin baa la galay dabcan maxaa dib u dhacan iminkan gobolka waqooyi bari toban sana iminkan usii dhammaanaysa maalmo keliya ka harsan sideed iyo labaatan maalmood keliya ka harsan inay tobankii sana la xiro afka la isku xiro la iskugu dhufto gobolka weli baahida waana gobollada u- ugu lacagta badan qaataan Een, cabdirashiidow maxaa dib u dhacaasi dhibaatadaasi baahidaasi intaa dhan gaarsiiyey iyadoo gobolka lacag badan uu qaadanayo revolutionka go- accountiyada waa mahadsantaa yuusuf Eh, su-aal wanaagsan waaya oo s- oo maarata muhiim ah waxaa waaye een, een, waxaa la yidhaha devolutionka ama dowlad goboleedku maxana- waa maxay waa khidmadii oo lasoo dhoweeye lasoo daadejiyey waaye marka khidmadii oo maarata dowladdii dhexe ee bis ee ah ay ku koobneed ayaa lasoo daadejiyey waana wax aad u wanaagsan fikrad wanaagsan laakiin su-aasha meesha taalla waxaa waaye ee shacabkii faa'iido ma u noqotay mase eh, in yar oo khaas ee bis ah ka faa'iidaysatay sidaan aragna inta badan ee, gobolka waqooyi bari faa'iido weyn ay hadda u keentay ma laha laakiin fikraddaasi fikrad xun maaha oo dowlad goboleedkii wuu wanaagsan yahay sababtana waa un madaxdaasi eh, xun iyo maamul xumi maamul xumi bu- aan dhahna marka waxay noqotay in dowlad eh, goboleedkii aanan sidii eh, kenyada kale aanan laga faa'iidaysanin eh, maamul xumidaana keentay iyo, iyo musuq maasaqa waad aragtay eh, in eh, wax weyn oo isbedela in yar yaroo waxaad arkaysaa dad yaroo daaray dhisteen aad arkaysaa Eh, laakiin inta kale ay sidii baahidii shacabka ay sidoodii tahay ama ay kasii xun tahayba marka s- eh, waxa keena waxaa ka mid ah eh, dowladdaasi hoose waxaa la rabay inay horta eh, waxaa la rabay inay ho- em, maxaa muhiimadda wixii muhiimad wixii wixii oo dhibaatada asaasiga eh dhibaatooyinka asaasiga eh, in ajenda ay degsata oo ay eh, ummaddii u xalisa asaasiga nolosha asaasiga waxa basic need loo Ha, yaqaano. Mhm.
marka taasna waa qorsheyn marka haddii maamulku wuxuu yahay qorshe wanaagsan ma Ah, imaanayo sax.
waxaa la arkaa wa- waxaad arkaysaa in diiradda la saarayo wax aanan muhiim ahayn kaba yeel waxaa la dhisay dispensary ama mihin meel isbitaala la dhisay isbitaalkii qalab ma laha waxaa la dhisay guryo f- qof baa contract lagu siiyey ninkaas contractada lagu siiyey unbaa- unbaa ka taajiri waa iska qolof Ee, ma- waxaa la dhisay ee, ma- waxaa la yidhahdaa meelo kalo ama iskuulaa la dhisay macalimiin wanaagsan ma laha qalabkii waxbarashadana ma laha kuraasti carruurta ku fariisanaya ma laha Ah, ama waxba marka waxaas maxaa keeni ama, ama waxaa la dhisi eh, waxaa la qoday ceel baa la qoday eh, engine ama motor oo y- oo- biyaha soo oo- tuuraya oo ma aan laha.
macno lahaynaa la saaray markiiba wax laabay waxaa la yaab leh gobolkeennan sida dhulka kaleo soomaalidaba waxay qani ku tahay laba walxood oo tamarta ama enerjiga laga dhaliyo waxaa waaye waa dabeesha iyo qoraxda sax marka solar fiican haddii la saaraa ee ceelkaas ee looma baahdeen diesel soo gaday injinkii baa halaabiyey looma Pet- petrol baa baahdeen loo baahan looma yahay. Mhm.
baahiyeen marka ninkaan qof baa contract lagu siiyey ceelkii buu qodiy ceel buu- ceel baan qodi buu leeyahay markaas li motoorkii halaabay qofkii hagaajin lahaa. marka waad arkaysaa laba unbay mid tahay qofkaasi eh, balaankaas dejinaya qorshe xumadiisa inay tusinaysa iyo inuusan baddoonaynin in dhibaatada laga baxo uun buruscili sideedii ku- wax iska ahaato un maarata wax baan qodi qawda maqashii waxbana ha u qaban inay tahay sida asaga dhow ma uga macansho marka Haa, labanaa marka intaas oo oo mathalan kuu soo qaatay dowlad goboleedkii lagama faa'iidaysanin waana eh, qorshe xumi maamul xumi madax xumida waa sababta Haa.
waa tahay een, qorshahan hadda gobolka waqooyi bari een, muddada uu socday lacago fara badan ayaa baxday een, dadka gobolka may fahansan yihiin waxyaalihii la rabay in dadka shacabka loo qabtay iyo weliba sababta loo as-aasay go- maamul goboleedyada badi ma fahansana sababta loo asaasi ee, wax fahansiiyo saas devolution macnihiisa ee, ma walha sida siyaasada guudba ay xu- ay xuquuqdooda u garanayn waa iska garanaysaa markii xorriyadda la qaatay kadib in ay- in ka badan labaatan sano ay gobolkeena uu maaragtay ee, iskaga jiray emergency iyo maaragtay maamul gooni lagu maamuli jiray ee, kadib uun sagaashameeyadii wixii ka dambeeyey unbaa xoogahood aan anaga yara fahanay oo macnaha dimuqraadigan iyo xuquuqda aan leenahay iyo aan yar yar u fahanay marka dadkeena waa iska reer guuraa waa dad iska masaakiin oo iska maarata xoolahooda iskala jiraan ee, dadkii xoolihii markay kasoo dhammaadeena waxay qabtaan malaha waxaad arkaysaa tuulooyinkii yaryaraay in daroogadii ay ku badan tahay ee, waxaad arkaysaa intaasoo caruur oo iskoolkii drop outs liyaraha maaragtay sii wada weeyaan oo maaragtay qarashkii een, eh, waalidka ay awood u leeyihiin inay qarash ka bixiyaan maadaama xoolihii ay suuqa keenayeen ay- ay- wa- ay ilmaha wax ku bari jireen ay xoolihii kasoo dhammaadeen waxaad arkaysaa qaar soo dhameeyey isko- um, is- dugsiga sare oo jaamacaddii sii wada weyn oo maaragtay ah, shaqalaan iska eh, qaar jaamacada xataa soo dhameen waxaad arkaysaa oo shaqalaan iska eh. marka markii ay dhalinyaro badan oo ay maaragtay niyada ka jabaan oo ay mustaqbal mugdi u muuqdo darooga ama waxyaalo kale oo maaragtay mamnuuc oo maaragtay ayuu ku ayuu ayuu eh, energigiisii uu maaragtay mashquulinaya ku naftiisa.
mashquulinaya naftiisa marka waxyaalahaas oo dhanna dad u fekera lama helin ilaa hadda oo qorsheeya faa'iidada devolutionka
devolutionka faa'iidadiisa aad ay u wanaagsantahay waaba waaba waaba servicekii ama meeni khidmadii oo laguu soo dhaweeyey ee waa aragtee qarashkaas intaas la eg haddii si fiican loo qorsheeyo ummaddeena way ku filnaan lahayd yani waxaa lagu leeyahay mandheera oo kale to- wax toban bilyan ka badan sanadkii ee Ga- gaarisa iyo wajeer waa intaas in lamid ah iyo ku dhadhow Ee, w- ay- go- inkastay sii kala xuxun yi- sii kala daran yihiin haddana oo waxyaalo yaryar meelo ama qaarkood ama maarata anaga waxba magac dhabayin hadda qofna laakiin gobol gobol ay us- ay saddexda gobol is- is yara dhaamaan ee, gobolka mandheera u liita een, maxaa la yidhaahdaa waxaa way faa'iido wuu leeyahay haddii la hela ogtay faa'iidadan lacagtaas badan ee qarashkaas maxaa la yidhaha um, devolutionkaas ama ma ihin dowladdii oo lasoo daadijiyey waa sidii la rabay in oo lagu soo kobciya ee, gobol walbaba goonidiisa uu isu maamulo shar- maaragtay oo qa- um, qaanuun hoose u degsada ee, um, oo lasoo eh, sima ama la tartama gobolada kaleo kenya laakiin haddee mar haddii oo qorshe uusan jirin ee, oo as- oo- oo corruption ama miihin musuqmaasiqi u baahay waxay noqonaysaa in dad yaroo maaragtay oo kooban bis ay ka faa'iidaystaan aad iyo aad shukran cabdishid aad baad umahadsan tahay qeybaha kalean sii gelagelinaya dabcan iminkan gobolada waqooyi bari aad ayaa loogu kala xisaabtamaya loogu kala baltamaya siyaasiyiinta kala duwan xisbiyada kala duwan xisbiyadan hadda gobolka iminkan aad loogu soo qulqulaya dabcan guud ahaan wadanka doorashaha ka socota waqtigii kala guurka la jooga waqtigii adkeeda la jooga hadda oo cid waliba dhexda ay xirinaysay cid waliba markaas iminkan isfalinaysay xisbiyadan gobolka ka jira ama dhammaan guud ahaan gobolka maxay faa'iido u hayaan dad badan baa arkayna xisbiya o d m ku jiraan xisbiyada azimio la umoja kuwa kenya kwanza kuwa kale dhammaan ka jiraan xisbiyada markaa fiirisay indhaindhaysay maxay faa'iiday ugu jiraa una hayso gobolka waqooyi bari faa'iidana kuwee laga heli karaa markaad adiga saadsaantaada fiirisay
waa mahadsan tahay yuusuf mar kale waa su-aal aada muhiim u ah xisbigaani horta waa xisbi laba xisbi oo saad garanaysaba oo waaweyn baa hadda kenya madaxtinimada ku tartamaysa isbahaysiga la yidhaahdaa azimio la umoja iyo one kenya alliance oo ruto uu hogaaminayay azimio la umojana raila odinga marka su-aasha meesha jirta waxaa weye labadaas loo kala go-an yahay inkastoo hadda sida aan arki loo badan yahay gobolka waqooyi bari azimio loomoja aad u eg tahay inay loo badan yahay dadka ay u badan yihiin maadaama dowladda hadda jirto ay maarata dhinacaas jirta dadkeenana waxay fiiriyaan dowladda meeshay jirta macnaha weli maskaxdooda ku jirto mucaarad ha noqonin marka waxa meesha jira waxay tahay kee wanaagsan muhiim maaha waxaa weeye qofka lasoo doortay intuu hadduu maarata qofka san m c a noqoyaa iyo noqoyaa m p noqoyaa iyo jagooyin kale senator noqoyaa haddii qofka lasoo doortay uu awood leeyahay oo macnaha qof kartile uu yahay dadkiisu wuxuu uga soo qaadi karaa xisbi kastuu noqdo mucaarad asagoo ah ayuu xaqooda usoo dhicin karaa maxaa yeele sharci baa jira meeshaan haddii aad qiyaas kaaga soo qaada wasaaradda tacliinta oo kaleto waxaa yimaada iskoolashiibya ama deeqa waxbarashaa dibadda ka yimaada hadduu m p-gaada la socdo oo qof waxaasi kale og uu yahay wasiirka inta ugu tagaayo dhihi karaa maxaa aniga qeybteyda aawi ama deegaankeyga ama deegaankeyga wuu la xisaabtami karaa laakiin hadduu iska warmoog yahay ama dambe uusan ka laheen maxaa muxuu kaaga soo qaadi karaa marka waxaan ka wadaa xisbiyada kulli mid waliba ajando qurux badan uu soo dhigaya hadhow dambena xaqiiqadii ay imaadayo waxaa waaye un ninkii xoogga lahaa xabagta good xooggana meeshaan maaha dhudhun maarata muruq maahae waa xiilad iyo xoog caqligeedua marka xisbiyada kulligood hadda xoogaho dimuqraadiga markaan eegna mid walbaba ajendada tii ugu fiicneed soo bandhigi xataa azimiya lamoja hadda oon aniga ka tirsanayo wuxuu leeyahay raila mandheere markuu nooga yimaaday laba usbuuc ka hor wuxuu yiri dadka wixii da-dooda ay lixdan iyo shan ka weyn tahay waxa lasoo liista gareeya qof walbaba mobilkiisa imbeesada looga soo ridaa lix kun oo shilin bishiba yaa babakeya marka haddii arrintaasi ay dhacdo oo meel marta wax aada looga faa'iidi lahay waa laakiin qofkii dabageli lahay waa dadkaani baarlamaanka ku jiraan oo hadhow macnaha waxooda soo dhicin lahaa oo liistadaa soo qori lahay oo dadkii soo baara dadkeena reer guuraaga waxaa la arkaa inay haddii arrintaas ay meel marta waxaa la arkaa inay ka faa'iidaystaan inta badan dadkan kale oo kenyaanka maxaa yeele dad beeraleeyme waa dad liista garaysan dadkeenan reer guuraaga oo la arkaa inuu aaday soomaaliya xoolihiisu maaragtay ay daaqayeen ama xaggaas qof soo liista gareeyaa la rabaa oo waxaas kullina maxaa maxay see ku imaadi kartaa marka uu yahay xildhibaanku qof naxaaya oo danqanaaya oo vision iyo mission le macnaheed waxa weye aragti iyo meel uu ku hiirinaya marka haddii qofkaasi uu jiro marka wuxuu eegayaa maxaa dadkayga muhiim u ah maxaa muhiim ah maxaa kasii muhiimsan saasay jiran jirtaas ay ajendadiisa uu jiraysaa iyo qorshihiisa waa xisbiyadii aad weydiisay haddaan kusoo noqdo aniga xisbigaasaa wanaagsan inkastoo aniga azmiya laamoja aan macnaha taageersanaya oon la jira waxaa muhiimadda taas kasii weyn ah in qofka fardiga ah oo xisbigaadaas ku jiro uu yahay mid wax kaa soo qabanaya hadda haddii la yidhahda meesha lafiyo aniga hadda aan ka tartamaya gabar ayaa maaragtay ku jirta one kenya alliance saddex rag oo tartamaysa oo laleeyahay iyaga uu laleeyahay oo aniga aan ku jiro waxaan wada dhisaynaa azmiya lamoja ajendadiisna eeday u wanaagsan tahay maxaa la yidhahdaa laakiin iyo keebaha soo dadka shacabka waxa u yaalla keebaha xaqiina soo dhicin kara aasimiyadooda ka soo dhicin kara oo nin horta dabaqaas eh, see lagu- jaraanjartaa lagu fuli karaa lagu gaari karaa Ah.
Mhm. aad baad umahadsan tahay Eh, dhankadan usoo laabano dabcan eh, socdaalaha ku tagtay gobolka waqooyi bari weliba khaasatan dhankaasi eh, mandheera eh, lafey Eh, maxaa indhahada ay soo qabteen maxaana aragtay maxaana kuugu dhaliyey Een, haddaad i weydiisa maxaa igu dhaliyay aniga labadii kun iyo toban iyo todobadii baan horta isa soo sharaxay Ee, berigaasaan bilaabay inaan d- gobolkii horta guud ahaan waaba ka warqabay gaar ahaanna mandheera gaar ahaanna meeshii aan ku dhashay lafey Ee, degme doorashada lafey dadka waan ugu liidanaa haddii runta la sheega maxaa yeelay ee, m- waxaa waaye wadooyinkii oo macnahaba ee, aad u burbursan oo waddo aanan lahayn mar haddii ee, waddo fiican jirinna ee, basaska kuma soo marayin ee, maxaa la yidhahdaa ee, noloshii xiriirkii i- iyo wada xiriirkii baa go-aya Ee, yani horumarkii dhanka dhaqaalaha aad u dha- dha- dharka dhaqa- dhacaya ah, dhaqa- dadkii xoolo dhaqato u badan Mhm.
oo dhulka meel meel webi maaragtay qayb yar buu ka maraya webiga Een, dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga deegaanka oo nabaad guuri waxaasoo dhan aan- aan arkin markaasaan is eri tolow meeshan waxbaad ka qaban kartaa oo maadaama aanan waxyaalaha aan aad ugu shaqeeyo oo way aragga aan ku hayo ilaa haddana aan waqti dhow ka shaqaynaya ay tahay nabaad guurka iyo sidii l- loo loo cimilada isbedeshay wax loogu qaban karo waa Yacni isbed- climate change, ah, climate change isbedelka cimilada dadkaasi xoolaha ka dhammaadeen oo soo barakacay oo tuulooyinka iska degan see nolol cusub ama nolol looga abuuri karaa hab nololeed hab nololeedka waxaa weye qofkii reer baadiyaha ay markay xoolaha kasoo dhammaadaan isaga xoolo sidii loo raacday iyo sidii daaq loo geeyey iyo sidii looga sahmiyuu garan jiree magaalo markuu imaada ay ku adkaanaysa nolosha nolosha intuu ka bilaabaa waxaas qorshe soo uma baahna Waa- weliba soomaaliyan dhaanto barakacyaala loo yaqaano intay meel gooni intay degaan LDPs loo yaqaano.
ayaa hay-adaha iyo maaragtay annaga gobolka waqooyi bari ma laha ee xataa barakacyaal ee, maaragtay intaanan ka ahayn meeshan la yidhaahda meesha ee, ee, qaxootiga xarooyinka qaxootiga intaanan ka ahayn ee, wax hadda dadkeena barakacayaasha ah oo ee, da- mana- dadkii mana- cameel is- iskugu aruran aad aad dhibaatada baa naga soo gaartay halkan baan isugu imaanay xoolihii baa naga soo dhammaadeen ama mihiinay dad isu keeno oo meel u sameeyo oo ee, em, hay-ado u keeno oo ku quudiyo oo maaragtay eh, farsamooyin kaloo cusub ay ku nooladaan u qorsheeyey malaha Xeelad- aha.
marka eh, dhibaatooyinkaas aan soon kuu sheego xagga dhaqaalaha xagga tacliinta xagga eh, maxaa la yidhahdaa oo oo caafimaadka xagga deegaanka ee markaan arkay markaan soo sharaxay calaa kulli xaal wax la yidhahda waxaan oo la keenay la yidhaahdaa negotiated democracy oo macnaha waxaa weeye dimuqraadigii iyo maaragtay eh, wadahadaladii oo macnaha dhaqanka soomaaliya dadka ahayd.
duqoyda ahaa ula jeedaa.
Ah, beri- beri 2017 kan ka hadlaya kun- eh, oo doorashadan tan ka Aad iyo horeysay aad, aad iyo aad.
marka dadkii isreerreeb iyo walaalayaalow iyo ilmo adeerow markay dhacdiyo ay- aan odayaal dhaqameedkii aan maaragtay hadalkooda yeelnay Aha.
ani ahaan marka waan iska casiliy oo qof kalaan maaragtay isu tanaasulay m p-ga hadda ku jiro een, iyo eh, kuwo kaloo la tartameen ee, markii ay shantii sano dhammaatine een, waxaan arkay weli dadkii inay noloshii wax weyn aanan laga bedelin ajendayooyinshii aniga aan maskaxda ku hayay ama aan u malaynayay in ay horumar u keenayeen shacabka ee, halkaasi degan aynan waxba laga qabanin markaas sidaasaan isu soo sharaxay ee, waxaana aan isu aan maaragtay een, aaminsanahay in haddii dadka ee, lafey degma doorashada lafey ay anigi doortaan kow horta waxa qofka asaasiga waa inuu qofka daacad noqdaa Ah, oo qof ilaahay ka baqaaya uu noqdaa maxaa yeele xoolo ummadeed haddii aad xadda hal qof oo fardi eh haddii xoolo kuwiisa aad xaqdare ku qaadata ee laguma cafinayo wa- lagu- ilaahay baa kula xisaabtamaya ilaa qofkaas xaqiisa aad ka guda xataa waa aragtay markii deyma markii qofka uu xajka aadaya waxaa dhaqan inuu deynta iska bixiyaa maxaad u malaynaysaa ummaddan ninkii wax ay leedahay qaato oo si xaqdarre e ku qaata inay ummadda dhan cafiso waa marka aniga xoolo kuwooda inaanan horta aan aan xadaynin oonan masuq maasiqaynin inaan daacad u noqonaya in haddii aniga ay i doortaan aan noqonaya een maaragtay qof u fikira oo qorshe dejiya ad- oo isticmaala dadka meesha ee, gobolkaasi ee, degma dooradaas degma doorashadaasi ee, dhinac walbaba farsamada dadkii ku takhasuseen aan anigoo adeegsanaya oo la tashanaya aan sidai aan kuu sheegay ee, aan rabaa in aan ajenda u dejiye qorshahaas u dejiyey maxaa muhiimsan maxaase kasii muhiimsan marka dadkana la wacyigeliya oo aanan an spoon feedinkan kuu sheegay ay noqonin oo qofka un telefoonkan kasoo shanqari ay dhihin mar telefoonka waxa igu soo rid ay tuugsigaas aysan tuugsaninoo kuwa isku kalsoonayga ha loo abuuro maskaxdooda maaragtay laga shaqaysiiye nolosha loo maaragtay la tuso siday tahay wixii xaq ay uleeyihiin oo maalgelin ahna sidii habooneed lagu maalgeliyey oo dadka markaasi ay dhaqaale ahaan kor usoo kacaan maskax ahaan kor usoo kacaan ay isku filnaadaan oo ay noqdaan ummadda lafay ku nool dad jiiraankooda nabad leh ayaga nabad dhexdooda ah oo walaaltinimadii dhaqanka soomaaliyeed ku nool xag dhaqaala iyo xag maxaa yidhaha caafimaad iyo xag waxbarashaba inaan shan sano kor usoo qaadi kara ilaa qiyaas ayaan aaminsanahay oon ma aftiin yar aan u aftiiman kara haddii aan nasiibkaas maaragtay aan helno oo ilaahayna uu ii qadiro oo oo maaragtay doorashadan hadda ay ka dhiman tahay ayaamaha aan ku guulaysto aad iyo aad waxaa la isweydiiyaa dadka aada isku weydiiyaan xildhibaan kalsooni iyo aaminitaan ma gala waat waatan cid walba isweydiiso yani xildhibaan ma la aamini karaa ad leedahay kalsoonina haa ma la siin karaa Ha.
dabcan hadda waa la arkaysaa eh, cid walba xamaasadii waxyaala fara badan way qaadayaan Ha.
laakiin aaminitaan iyo kalsooni Ha, kalsoonidii horta waxaa dhibaatadii waa runta oo dadkii maadaama dhaqan eh, macnaha wa- m, taariikhdii waktigii la- doorasho lasoo bilaabiyey hadda dhexdooda gaar ahaan soddonka sano ugu dambeysay shanta sanoba mar uun loo imaanayay ayaa waxay hadda dadka kalsoonidii baa ka dhuntay hadda waxaa waaye anuun baa u danqanaya wuxuu yidhi ninka gabi Aha.
anuun baa u danqanaya dhagahu uma daloolaane Aha.
dadkaan la hadlaya baan lahayn dux iyo iimaane waa Iimaane.
markuu ka quustay Ah.
laakiin intaasun ka quusanin ka horo ayaa dadkii hadda ay quusteen oo waxay u quusteen waxa waaye waxay kulihiin m p gan iyo dadkan hadda huuhaa le hadhow kolley kuma arkaaye hadda waxaygii iisoo hormari Ma oo fahan?
yani waxaad hodda kaa qabsadoo rabaa inta Ah, yar marka laakiin taasaaba cudurka kow ka ehba haye mar waa tan aan leeyahay dadka horta dhegaysta Aha.
ee, ka baxa xamaasada oo jufajufada Mhm.
dhegaysta qofkii idin anfaca aad iyo aad markii iida eh soo saara marka haddii xildhibaankii u arka in dadkii eh, ay wax dhegeysanayeen oo ay wax imtixaanayeen oo su-aal ay Aha.
weydiinayeen waxaa hadhow arkaysaa in lala im- l- eh, macnaha lala xisaabtamayo Mhm.
laakiin haddaad mar hore waxa- waxaa ka mid eh, eh, halqabsi aan idhi m b qaamaysan oo qarashka laga qaatay goormuu wax qabanaya mb qaamaysan oo qarashka laga qaatay koor wax qabanaya goormuu wax qabanaya waa su-aal aan aan- aan deg- aan lafay weydi Haye.
waaba qaamaysan yaho waaba laga horumarsadee aad iyo goormuu wax qabanaya saddex sano ayuu wax kule deyntii baan iska dhiibaya aad yani Maxaa ku- xoolihiisa iyo wixii ka baxay haa wixii ka bixi eh, dadkii markay yidhahdaan wax noo soo hormaraya asagana sida uu sidii rabi waa ma ogta haa ya nin waxaa la yidhi nin waalan baa hadda ka hore uu rati la boobay Sax.
markaasuu yidhi waa sidaan rabay si lagu daray.
marka dadkii marka la- qarashkii inuu in in la bixiyo asagaaba raba ma fahantay
aad iyo aad markii ratiga la buuhay ratigii lubu wuxuu yidhi waa sidaan rabay marka dhulka ku rafaasa ku dhibaataysanaayo marka
marka dadkii aad iyo aad mbiga asagaaba raba inuu qaamaysnaada haa marka aniga su-aashaasan dadka maskaxdoodan ka shaq- aan ka shaqaysiinaya waxaan rabay waxba qarash ha gelinina eh Eh.
qiimihiisa eega aad iyo aad qofka qiimihiisa eega Aha.
asagaa wax idiin qabanaya sax waa tahay aad baad u mahadsan tahay eh, waana kaga madcelina intaad socotay eh, dhibaato fara badan hadda sheegaysa oo gobolka markaas eh, ka taagan iyo weliba qaadsateen lafay En, maxaa la fajacday maxaa la yaabtay maxaa la murugatay Eh, laba iyo saddex shay oo rabtaa inaad fiiriso markaa inaad diradda saarto oo la yaabtay oo ilaa hadda waxbaa laga qabanin wallaahi eh, walaalow eh, wax badan aan la yaabay waxaa ugu daran dadka baahida Aha.
dadka xoolalayda eh dhibaatada iyo rafaadka haysta nin baa wuxuu yidhi ah, ari ba- yar buu kala soo tagay lafeey ilaa iyo wuxuu soo lugeysiinayay meesha la yidhaahda wajeer meel ku dhadhow ayuu soo lugeysiinayay meesha macnaha reerkiina wuxuu ugu soo tagay em, em, qof a- oo maaragtay oo kale oo- oo cidda la joogay ma laha yani aqalkii wuxuu ku soo tagay arigaas yar oo oo maaragtay la- soddon Hayntaas, gaarayna aha.
hayntaas soo- soo halkaas soo lugeysiiyey maalin waxaan arkay anigoo waddadaa socdo maamo lugeynaysa waan u istaagay em, em, meel carabi agteeda oo mandheer ay carabi udhexaysa waan soo qaaday markaasaan wareysta halkee u socota waxay tidhi eh, afar neef oo lo aho halkaas iyo soomaaliya aadiyoo dhun- luntiyaan raadinayaa arigiina waxay tidhi riyi yaraan ugu soo tagay eh, maaragtay eh, me- eh, meeshii aan deganaa odaygiina uu qandhan yahay xaradii u dhexjiifo wax raacaya malaha caruurtin iskool iyo meelahaas ay aadeenoo ay tiri ilama joogaan marka rafaadka dadka reer baadiyaha iyo tuulada macnaa tuulooyinka agagaarka tuulooyinka degan ayaa ugu daran oo oon qax iyo abaar ay iskugu tagtay marka dadka ah ninkii naxaaya oo halkaas taga ninkii yani dir naxa leh waxaway dhibaatada iyo gaajada iyo rafaadka meeshaas yeela wax oo maaragtay qof damiir leh uu fiirsan kara maaha bal ka waran ninkii intuu aad haddana cod cod iyo kooro weydiisanaya haddana kasoo kasoo cararayo halkaan guri maaragtay dabaqa iska iska saaxanaya marka oo qofkaas dee waxaa waaye un qof dadkaas dhiigooda cabin waana intaas baan ku matali karaa maxaa yeelay xuquuqda dadkaasi baahan ninkii ku takrifala dee haddii adduunkaani inta laaluush dhiiba lala xisaabtama weye aakhira lala xisaabtamaya waa tahay marka hadda qorshaha ugu weyn inkastoo hadda aan weli noo sheegin qorshahada ugu weyn oo aad rabto inaad diirada saarto bal ilaa iyo laba iyo saddex daqiiqa aad fiirsa bal aniga hadda qorshahayga waxaa waaye hadduu ilaahay meeshaas igu guuleeye igu guuleysiiye in maaragtay aan horta qorsho dejiye wax qorsho dejiyaba lama arkin intaad qorshaha horta aada gudagelin arrinta ma arrin adiga kugu soo boodaya mise waa arrin qorsho loo wada dhan yahay waxgaradkii culammadii garaadadii dhalinyaradii haweenkii aad isla fiiriseen mise jarmalka aad kala imaatay nairobi aad isla fiirisatay oona shaqadaysa qurqurxisay ma aha ee horta waxaa waaye n markii hogaamiye dhaqameedkii iyo waxa ayagii dadkii way kala qaqaybsan yihiin meeshiina dimuqraadi ay noqotay waxaa la yidhaahdaa qof dad odayaaloo berigaas twenty seventeenk aan soo istaagay igula taliyeen oy arkeen maaragtay anigoo maamulo ka ah ee xara qaxooti oo ku taala jarmalka igula taliyeen way jiraan oo yidhahdeen kaali bal meeshaas adiga ku haboonin hogaami markii dadka ay bateen oo saan kuu sheegay la kala reebayn waataan ka hari haddadan la joogo waxay noqotay dadkii in jufo jufo ay u kala babaxaan iyo xisbi xisbi iyo xisbi xisbi weliba marka xisbiga waypaa la yidhaahdaa aan aniga ka sharaxanahay dadkii maxaa la yidhaahdaa dad ay qof ay isku odayaashii ay ku wada heshiyeenna ma laha ilaa meesha markii jufo jufo yaryaraa loosii kala qaqaybsan yahay marka maadaama hal qof ay iyagii isku raacin wax isu yimid oo maaragtay degmad dorashada lafey inta iskugu wada yimid yiri halkoo ruuxaan la soo baxnayna ma laha mana aha dimuqraadiga inay saas noqotaba dimuqraadiga waa in la baratama cid waliba ay jirta waa in la baratama hadda waxaa waxaa loo yaqaanaa negotiator dimuqraati gobolka waqooyi ka jirto aad ka socoto hadda berigii hore ay yaray shaqaysay twenty
ay yaray shaqaysay laakiin haddadaani ma shaqayn haysa dabcan waa laisku fahmi waay waa laisku fahmi weye waxaa la arkay in odayaashii ay gooni dad gooni u danaynayeen dadka say say u arkeen waa moogtahay oo yacni kalsoonida shacabka ka luntay oo dadkii ka luntay marka hadda waxay noqotay in shantaa fagax la yidhaahda in waana sidii dimuqraadi ay tahay maxaa yeele aniga laba qof markay tartamaan iyo markay afar qof tartamaan waxaa ka wanaagsan afar markay tartamaan sababta waa maxay laba qof haddii ay tartamaan laba beelood ay kasoo joodaan midna waxa waaye waa lagu foori maxaa layidhi waa lagu alalaasayaa midna midna wuu guuleystay laakiin hadday afar yihiin ama shan yihiin ama ay ka badan yihiin hal qofaa guuleysanaya kuwa kalena inay eedeen ma laha haddii laakiin ay tahay doorasho xaq rabitaankan marka ay soo baxaysa rabitaanka shacabkiina wuu soo baxaya waxaa marka maxaa la yidhahda laakiin waa inay noqoto doorashada mid xor iyo xalaal eh waa midaan safka iyo aan lacag lagu dhidhiibaynin ma fahantay ama miihina dadka ajantiga aan la gadanaynin safarkaana i e b c maaragtay commissionka loo xil saaray doorashada waa arrinta maaragtay oo laaluushka aad bay ay ay uga foojegan yihiin dadka oo soomaalida waxaan ugu digaya inaysan safafka lacag ku dhiibin ama ay isku dayin inay maaragtay dadka agent agentida ay kala ay kala laaluushaan maxaa yeelay disqualified waxa la yidhaha ama miyihiin qofkaasi waa laga bixinaya meesha ama miyihiin qofkii soo diray oo kamera qarsoona meelaha ay ku xireen oo aa dhici karta siday maaragtay u badan tahay marka haddii si xor iyo xalaal lagu beratama dadka badan wax dhibaato i keeni ma laha ceebna maaha hal jufa laba qof saddex qof ha ka istaagta waxay un tusinaysaa dadka inay ikhtiyaar leeyihiin ay meesha tusinay marka dadka shacabka wax dooranayna inaanan ikhtiyaarka laga qaadin ayaa muhiimada ah sax oo ikhtiyaarkooda ay wax ku doortaan oo markaasi dadka fikirkooda loo dooya laakiin haddii dadkii la khasba oo lacag la- loo ballan qaada ama waxyaabo contract loo ballan qaada markaasi waxay noqonaysaa musuq maasuq sax Ah, aad baad umahadsan tahay Een, marka baahiyada gobolka markaad fiiriso een, cabdirashiid yaram ahaan iyo talnafey ma may may ka wada siman yihiin waa lasii kala liitaa ani waxaan u aam- waxaan aaminsanahay in in lasii kala liita lafay inay ku jirto meelaha ugu liidsan oo aad ugu rafaadsan eh, waxba aan la qabanin haddii ma- eh, subcounty aa la yidhahdaa maogtay waa Aad iyo aad.
degma Aad iyo aad.
degmo aanan lahayn bangi Aha.
degmo aanan lahayn macnaha eh, oo waxaa ula jeedaa eh, deegaankaas xildhibaan ka soo gala kama jira bangi maya bangi kama jira eh, waxaanan ka jirin maxaa la yidhahdaa eh, dhakhtar wanaagsanaan isbitaal marka wanaagsan intaanan een, dhakhtarka aanan gaarin halkee lacagaha ku kaydsadaan dadka shacabka halkaas waa un imbeesi yar iyo waxyaala oo maaragtay em, lacagtaas yar oo maaragtay imbeesa unbaa un mooye meesha lacagba ma taala maxaa la kaydsadaa Marka- Maxaa yidhi, lacagba ma taale maxaa la kaydsadaa maxaa la kaydsadaa aad meel bangi ka jirina uga wadee haa marka hadda garoon yaraa la xaqxaaqaya la sheegayay Aad iyo aad.
oo oo hadda xoogo yara lagu doonayo uun doorashadan maaragtay lagu soo galo hadda yacni eh, bishii ugu dambeysay meelaha eh, garoon laga xaqxaaqayo ma oo fahan yaa- yaa wax lagu xalaashanaya wax lagu xalaashanaya Aad iyo laakiin da- nin- ninkii daf el- nin gabyaa oo lafay ee, ka- oo maarad ka gabyaa wuxuu yidhi Aha.
oon beri ah, ka duubiya wuxuu yidhi Aha.
lafay dahan baan ahaa aniga daha baan ahaa wuxuu yidhi daruuruhu ima gafaan ee, ca- xoolaha caanaha durduri haddaan waa lay dayacay meeshaan wuxuu yidhi daashaa u badan ma fahante bar igu celi de Wuxuu- wuxuu- lafaya hadlaysuu yidhi Ah, lafay hadlaysa Ah, marka.
lafay hadlays waxay tiri Aha.
lafay dahan baan Aha.
ahaa anigu daha baan Aha.
ahaa ee, daruuruhu ima Ima gafaan gafaan.
xoolaha caanaha durdur way sida ahaan jirtay Sax, mogtay aad iyo aad.
geedaha xabagaa di'i Haddii haddan waa lay dayacay waa la idayacay meeshaan daashaa u badan oo daasha u badan diyaarada ima degaan haya daarihii lacagaha melihi haya dadkayga hadday jir ah, ah, bukoodaan Aha.
meel lagu daaweeya ma laha aha kuwii aan dooranina aha damiir xumo aawadeed Aha.
dal shisheeye ay dhisteen Aha.
nairobi meelaha yani dawaqadhisanlafeeya magaalooyin kale ay dhisanayaan oo d- d- deegaankii meesha kasoo jeeda ma dhisanayaan ooynaysa ayuu leeyahay ha marka dam- ninkaasaa soo tabi way wax- bararanaysaa Ah, ninkaasaa soo tabi lafey xaaladeeda oo soo fasiri aad iyo aad Mhm, khayr allah siiye aad baad umaadsantahay waa cabdirashiid jerman een, maxamuud aad buu mahadsan yahay cabdirashiid jerman Eh, aad baan uga mahadcelina waqtigiisa waqtiga uu inala tegay sheekada aad ay u qurux badan tahay oo markaas inoo soo jeedinayo Eh, eh, dhege- dhegeystayaal, cabdirashiid eh, jerman hadda ka horena studio kusugnaa dhegeystayaal wuxuu ku takhasusay arrimahan eh, climate change-ka ama arrimahan cimilada iyo sidoo kale sidii deegaanka hor- loo horumarin lahaa sidii deegaanka dhibaatada iyo cimilada si looga faa'iidaysan lahaa sidii eh, wax dhirta la jarayo waxaa dhibaatada keenaya roob la-aanta waxa abaaraha keenaya waxaasoo dhan ayuu ku takhasusay dhegeystayaal Een, aad buu mahadsan yahay wuxuuna imikana u taagan yahay kursiga deegaanka lifey oo hadda markaasi u gabayayo oo aad maqlaysaan lifey oo bararanayso labada kun sanadka labada kun labaiyo labaatanka aad ayuu umahadsan yahay Eh, bal eh, eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eh, waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan cabdirashiid waqtigeena la tegay toddoba daqiiqo kale noo soo hartay waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha bal dhibaatada iyo gobolka qoybar su-aalo waa ka weydiin kartaa sida loo gudbi karo xaaladan iyo weliba dhibaatadan eh, ka jirta gobolka eh, aan, eh, dabcan eh, waxaa sidoo kale xamaasadan iyo weliba waxa loo waalanayo dad weliba imikan u kala waalanayan oo, eh, maryaha loo dhigtay waqtiga doorashada adigoo dhibaato iyo mu- murugo fara badan imikan ay ku taalo dhibaato ka hor wuxuu yiri anigoo murugoonayo yaa murugo kale igaga dal dabcan dabcan isagoo dhibaato ku hayso oo eh, nolosha aad ku adkeed ba haddana lagu dul alalaasay dabcan dadkina ma ogaan murugadu ku jiray markaasa allaaskii wuxuu u melina wax wanaagsan markaasa noqotay heblow baan wadanaayo dhahday ibraahim la socotaa markaasuu murugo kale Wallaahi cajiib.
asagoo murugada kusii jira nolosha adka living cost wixii loo yaqaan Aha.
oo nolosha ku adkeed Ya.
oo nolosha aada ugu xumeed baa loo imaado ayadoo la duurbaantumaya alala alala ala markaasuu wuu yaaba markii niico waa soo gashay allaaska waxyaala kale xamaasad kala wataa ma ogtahay markaasa maxaa jira bur? markaasa helo heblow baan wadanaa ibraahim waa ninkii hore oo uu kusoo gubtay ogow Ah.
uu kusoo rafaaday markaasuu dha murugo kale waa murugo kale sax waaye ma fahantay marka hadda tii baa tahay bal dhegeystayaasha iyo fursadan daqiiqada yaraha kooban aan u siino qadka telefoonka soo dhowo walaalan ku salaamaya magacaaga halo star f m soo dhowow
waa dhowaan salaam aleykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaaga
xaliimo salaam mandheera So- soo dhowo walaalan ku salaamaya bal eh, wax su-aal oo cabdirashiid aad rabto inaad weydiiso
wallaahi horta warka waa maqli haaya haye
inkastoo saanta istaa naga maqneed oo ma aqaana waxa ka qaldanay laajigay naga deriyeen korontada tagtee haa
tan haddee waa la socdaa laakiin sheer allaan waafajiye waxaan dhihi lahay horta nin walba markuu wax rabo mhm
wallaahi horta codkooda waa macaan yahay been ma kuu sheega haye
nin walba siduu keetigiisa ku astirini lahay oo hawis nairobi ku cuni lahay horta kuraa waa loo safariisay laakiin sheerkina waa aqliyaysay haye
kulley horta ani sheerka waan dhihi lahay lacag ha qaadinina nin un ilaahay og yahay oo xuquuqda muslimka waxa u tara oo dalka waxa u tara oo diinta waxa u tara allaha noo soo geliya ha lasla ilaaliya ha lasla siiso indhaha lagu fiiriyaan dhihi lahay maxaa yeelay nin wal anaa ku cadayna anaa ku madooweyna waxaa waaye wal walfaynisheegow baan weelo way tiri raxween waa tahay haye
marka waxaan dhihi lahay ninkii xuquuqda muslimka iyo dalka iyo dunyada waxa u qabani lahay iyo diinta horta allaha na sii aad baad umahadsan tahay shukran
adaa mudan insha allah waa tahay aad u umahadsan tahay cabdirashiidow een, gobolka waqooyi bari een, markaa fiirso hadda deegaanka aad ka sheekenaysa lafey een, imtixaanadii ugu dambeysay kaalimikooda ayagaa ka soo galayeen sax Mhm.
saan filayo Ah.
deegaanadii ugu dambeysay hadda een, sidii een, eh, iskuullada primariga iyo secondariga een, mandera waxaa ugu horreeya kasoo baxayeen eh, deegaanka hadda aad sheegayso ee lafey een, waxbarashada halkaasna macalimiinta aad bay uga xun tahay maxaa fursadahaasi keena horta i- siinaya in carruurta ay kusoo baxaan caruurta horta waad eh, maaragtay eh, dadaalka caruurta Aha.
keenaysa iyo ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey Aad iyo aad.
laakiin wax loo dadaalay ayaga ama mihina qalab wax- waxbarasho ama ama macalimiin Aha.
yani waxaad ku- waxaad garanaysaa ardaydaasi oo ayadoo macalin la-aan ah Aha.
oo maaragtay qalab la-aan ah intaas keenan haddii f- eh, maaragtay qalab wanaagsan iyo macalimiin wanaagsan ay lahaan Mhm.
lahaayeen inay intaasi kasii macnaha ay number one-ka maarata kenya ay u noqon lahaayeen aad iyo aad marka iyagoo dhibaatadaas iyo duruufahaas ku jiro Mhm.
ayay number wanaagsan keeneen sax marka eh, wa- waa wax lo- maaragtay eh, eh, niyadda kuu dhisaya oon aniga nafteyda markaan arka idhaha eh, macnaha haddii qalabka iyo waxbarashadii iyo macalimiin loo keena Mhm.
inay maaragtay wacdarad samayn lahaayeen waa tahay waxaan arkaya video sawiraan arkaya adigoo een, dad caanaha la lisaayo riyo lisaayo waxaan arkaya adigoo dadka beer la falaayo waxaan arkaya adoo dad- dad- dadka dhex socoto maxaad ula jeedaa tanna ma sii jirto ma sii socon doontaa lacal haddii lafay kusoo qaataan Ah, waa dee qof- qof walbaba dhaqan iyo uh, danta uu ka samaysan yahay ku- ay ku xiran Aad iyo aad.
tahay ani dad ni- qof shacabkaan ahay Mhm.
ani maanta geel baan raaci karaa markaan yaraa iskoolka markaan ka taga abiga geel buu raacin jiray fasax sax markii Marka- iskuullada la xiro Ha, marka iskuullada la xiro Aad iyo aad.
marka eh, xoolana waan raaci Aha.
karaa nolol sarena iyo nolol hoose iyo nolosha dhaqankeenana eedaan u garanaya haye marka waxbaba iguma aha ani inaan intaan reebaadiyo guuraa iska raaca ya haye aan maaragtay xad- yani kama la eh, yani shaatigaada cad iyo ka- waxaas kama ilaalinay maya kama faanayo Ahaa.
ha marka eh, dadka qofka shacabka haddii aad tahay eh, hogaamiye ood f- rabtay inaad fahanta shacabka waa inaad dhex Ahaa, gashaa sax.
adoo xagga ka jooga ma fahmi Ahaa.
kartid sidaas waa sababtaas waaye waa tahay hadda eh, reer lafay may fahansan yihiin een, hogaamiyaha ay rabaan iyo waxay ka rabaan wallaahi inta tabarteen anigu waa un fahansiinaya laakiin eh, uma malaynayay inay fahansan yihiin boqol kiiba boqol Aha.
Eh, xataa boqol kiiba konton hadday fahmaan maxaa yeelay isbeddel waa inuu imaadaa Sax.
isbeddelkana wuxuu ka imaanayaa qofka Aha.
yaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu dhahay acuudu billahi min ashay- min ashaytaan irajiim in allaha laa yugayiru Ma maa biqawmin biqawmin xataa yugayiru xataa bi yugayiru yugayiru Ma maa bi- bianfusihim Aad iyo aad.
marka dadka ilaahay ayaga isbedelka ka yimaado Aha.
wa sidaa darteed aan u wacdinaynaa oon u yani aniga waxaan isku daa eh, inaan ololana sameeyo aanna wacdiyo maxaa yeelay waa ninka maskaxda- ugu horreysa cabdirashiido intuu istuudiyaha imaado aayado qur-aan iyo xadiid soo sheegto waa ninka horreeya taa horta shukran aad baad Waa umahadsan tahay mahadsan- adiga mudan Een, gabagabadii waan soo gaarnay Een, maxaa hadda farin u diraysaa Een, inkastoo aan rabin dhegeystayaasha inaan qaadka telefoonaysa laakiin dhinaca gacanta laiga haatinaya laleeyahay Een, hal daqiiqa kuu soo hartay Een, tobankii bay ku dhacday barqanimo mar hore ugu ficlan su-aalaha inaan bilaabo dhegeystayaal waan ka raaligelina dhegeystayaashana ayagana waxaan sheegay mar hore inaan qaadka telefoon u furay laakiin aan siiyo intaan gabagabada aan gaarin soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga su-aashaada aawidi rabto een, een, cabdirashiid aadan maxamuud yusuf waa taleefoonka turkaana hararkaasuma walaal soo dhowow haye een, bal soo gudbi su-aasha
daqiiqad ayaa harta waa ujeeda abu macaan aada umaadsantaa horta eh, wa- wa- walaalkay waraahina waa talaya shukran cabdirashiid cabdirashiid yes Aha, haye marka niyo horta waxaan leeyahay maasha allah ninkan hadda ka horna waan arkaa soo cimilada ka barnaamij falaqeynaya midda kale waa nin waayo arag oo oo carar soo marayo oo qurba jooga ma fahan صح
marka horta reelafay aan hormarsade waxaan leeyahay war soo saara ninkaas maanta fursada haysataan aad iyo aad
ma garatay Ah.
si su-aal loo baahnaana runtii adaa weydiiyey sax Een, eh, wax- asagana waxaan leeyahay sii wad awarenesska ilaa daqiiqadaha oo maaragtay Ah.
Een, eh, midda kale reelafay waxaa la rabay maadaama uu tanaasulay shalay inay maanta dhahaan war ninkaan aan fiirin asagana maanta waad waad maasanta haddana sanadku saasoo saasay tahay sida aad hadalkiisa ka dareemaysay Aha.
tartanow kadoor bidaaho waa nin hadda waayo araga oo dabcan wuu ogolyahay dimuqraasi dimuqraasi u ahey ogolyahay ahey madda su-aasha buu oo iigu daran oo markas aniga isweydiiyo aha maadaama deflationkan oo cusbaado oo Ah.
kiritaradinka la mariyey aad iyo aad lagu heshiiyey Aha.
dowladdu ma u dejida hanaan lagula xisaabtamayo koontiyada hadday lacag lunsadaan haddii dhaqaalahan siduu u baxay meesha uu galay wax ofasayda dowladda dhexe makuleeda su-aasheedu midaas waaye guud ahaanna waxaan ilahay gobolkan een, runtii annagoo hadda reer soomaaliyaan nahay Aad iyo aad.
haddana waddankan muddo dheeraan joognay soo koob aad baan fadlan u jeclaa lahay inay wejiga u dhaqaan oo wad- oo la tanta siiyaan gobolada kale Aad baad laakiin umahadsantay, shukran.
su-aashaasa iigu daran su-aashaada ku celina cabdirashiid waqtiga nahaye waa maqlaysaa een, su-aasha cabdirashiid uu leeyahay waqtigan deflationka la Ha.
gaaray maxaa looga faaidaysan layahay hal daqiiqo kala haysta waxa waxa waaye een, su-aasha ugu weydiiy waxa waaye walaalkan waa mahadsan yahay ko- marka koowaad marka labaad waxa waaye hanaan loogula xisaabtamo wuu jiraa sax laakiin eh, kitaaban hayaa yaa ka akhrisana waay macnaha waxa waaye ham- hanaankii waa jiraa laakiin haddii dadkii eh, l- l- maarata xisaabay xil male keeni lahaa Aha.
oo dadkan la xisaabtami lahaa oo nairobi kasoo tegi lahaa la laaluusho Aha.
oo corruption u jira marka corruptionkaasa caqabad ku ima ogi Aha.
hanaankii lagula xisaabtami Aha.
lahaa wuu jiraa Ah.
Ah, marka taasaan leeyahay aad iyo aad qolkaada hadalkaada ugu dambe fariintaada hadalka ugu dambeeya waxa waaye ee, walaalyahii ee, reer lafey rag iyo dumar waxaan weydiisanayaa ee, in ay fiiriyaan ajeendada iyo markii aan soo wareegay iyo anigaba taariikhdayda way garanayaan inay kursigaasi ii doortaan ayaan maaragtay ka baryayaa codkaas ayagaa iska leh anna waxaan u ballan qaadayaa haddii aan kursigaas kusoo aan ku guulaysta markii barlamaanka la ii dhaariya Aad iyo aad.
kadib inaan intaan la fey Aha.
imaada aan idhaahdo waxaa iga wallaahi waxaa iga bilaahi waxaa iga tallaahi in aanan la fey si daacad ugu adeegayo ayaga u dhaaran doono aad baad u mahadsantaha shukran Ay.
cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid jarman ayuu ahaa dhegeysan barnaamijka martiino waxaa dhegeysaa sidoo kale goorfina gobolada gobolka qoybari xaaladda markaas dhanka la fayay sidoo kale guud ahaan gobolka qoybari dhibaatada deflationka iyo weliba arrimaha musuq maasuqa dhibaatada iyo hogaami la-aanta ka jirta gobolka aadan uga mahadcelinaa shukran shakuran aan ku leeyahay cabdirashiid aadan aad baad u mahadsantaha waana kaaga midlina waqtigaada Adigaa mudan.
shukran shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar weliba waxay markaas macaamiisheeda u haysaa adeegyada wanaagsan oo aad ku farxdaan macaamiisha safaricom waxay ahaata fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga foji oo aad ku iibsan karta labaatan shan maalin weliba safaricom iyo waxay iminkan doonayaan inay macaamiishada ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa haddaba dhegeysa aad iibsan karta telefoonka cusub ee new neon ray bro oo waxaad markaas ku iibsan kartaa labaatan shan iyo maalin weliba sida horaanba aad u ogeed sida horaanba aad arrintan aad u wa- aan ula- ula wada soconay fursadan ayaa keli waxaad markaas kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaami- macaamiisha isticmaala mulika muizi iyo telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe ee tooshiraha soomaalida dhahda waana macaamiisha telefoonka u yahay tru- waa 2g 3g adeegan ayaa waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnaheeda tahay tartiib tartiib u bixi adeegan dhegeystayaal Eh, telef- eh, tusaale dhegeysta markaad haysato telefoon casri oo internet aad u isticmaali karto waxaad markaas kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googolka ayaa waxaa markaas kaga bari kartaa qof waliba wuxuu asaga doonayo waxa telefoonka waxa uu u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqaysato ama u isticmaali karto tilmaamaha qareerada googolka sawirka waxaa loo yaqaana dhegeysta qof waliba haddii laga yaabo in tilmaamta ay ku xun tahay mise magaalada ama uu garanaynin haddaba fa dabcan fursadan telefoonka wax badan ayaa markaas qof waliba kaga faa'iidaysan karaa waxaa ka mid ah in sida markaas gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyadeeda kala duwan ilaalinta xay- dabcan xaajigayga ama xaajigeeda waa dabcan ilaalinta xaajigeeda cunno macaan inay u karso gabadha Eh, sidoo kale ay cunno markaasi macaan oo ninkeeda uu kaga fogaan karin sidoo kalena gabadh kale uusan kaga fiirin karin haddii cunnada ay kugu xun tahay maanta waxaan ku leeyahay qaybta youtube-ka booqo sidoo kale kaga baro ama kaga fahan waxa sida loo kariyo sidii wax loo walwalaaqo sidii markaasi loo qurxo cunnada sidii dhadhan loogu yeelo waxaasoo dhan halkaasi youtube-ka kaga baro ayaan ku leeyahay marka taasi barato haddana dhanka kale usii soco oo waxaa ka mid ah dhanka cilaansaarka isqurxinta ilan haddii gabadh mar cun la- eh, dabcan barato sida cunno macaan loo kariyo hadhow iskuma wareerinayso ilaa waa gabadheeda gacanta ay baratay oo cun sida wax walba laiskugu dardaro loo fududeeyo si loo haraka wax loo kariyo barataye kadib waxay noqonaysaa gabadha inay markaasi fahamkeeda wax badan uu qa- qaato waxay baranaysaa qaybta cilaansaarka qaybta isqurxinta dumarka sida loo qurxiyo sida isku qurxiyaan dhegeystayaal ama gabdhaha iyo weliba ragga xitaa way baran karaan arrintan sida qaar iminka qaara baraha bulshada lagu dhex arkaya rag cilaan wax u saaraya rag sidoo kale qurxinaya dumar ayaa la arkayay laakiin inkastoo mamnuuc ay tahay laakiin haddana waxaan leeyahay dumarka eh, is- way baran karaan arrintan oo waxaan leenahay waa shay fudud oo qaybta youtube-ka adigoo lacag ay kaa bixin adigoo lacag lagaa qaadan adigoo meel kala aadin waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan aad dugsiyada ay xiran yihiin dabcan caruurta ay kaga faa'iideysan karaan waxbarashada qaabka online-ka ah macaamiisha waxaa markaas laga doonayaa inay fiiriyaan un inay u qalmaan markaas telefoonka newray bro iyo in kale fursadaha lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiirso waxaan ku leeyahay maanta qaraac star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa ama fariin ka- kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhowee safaricom markaad lacagta heshato waxaana waana in aad markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan oo aad ku aado kadibna waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarayso halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib aad u bixiso haddii aad markaasi fursad u haysanin inaa- inaad markaas hesho waxaad micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah sida yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waxaana diiradda la saaraya dadka markaasi haysan telefoonada casriga ah maanta waxaan ku leenahay telefoonka casriga haddii telefoon casri aad haysanin waa dhib- dabcan waa dhibaato oo horumar kama gaari kartid oo waxaa lagaa doonaya maanta telefoon casri inaad soo qabto waxaa lagu leeyahay labaatan shin oo keliya ayaa iska bixinaysaa ah, si markaasi dunida oo la jahan qaado haddii aad dhihi jirtay s- eed, een, dabcan telefoonada qaar gabdho qaar waxaa jiraan markay ah, suuqa ay soo aadayaan oo quda- qudaarta ay soo doonayaan in telefoonada tooshalaha niclaha ay wataan guriga kaga sotayaan ayagoo gacmo maran bay markaasi suuqa imaanayan markii ah, laga yaabo wiil ah, u arkay gabadhan haddii xaragadeeda iyo laafyadeeda markuu arko uu ku qanco inuu dha walaalay lambarkaada si waxay kulada lambarkayga qoro kadibna telefoonka gurigan uga soo tegaya intaas waxay ka xishanaysaa telefoonkaasi niclaha tooshalaha ee la soo baxayso hortiisa ay ugu- ay dabcan ku qoranayso waxaan ku leeyahay waxaasoo dhan xishoodka iyo sheekadaasi waxaa iga xir maanta telefoon casri ah soo qabso adigoo qaraaca star five four four hash kadibna waxaan ku leenahay ma- maalin waliba labaatan shan iska bixi isbuucaad iska bixin kartaa bishaad iska bixin kartaa sagaal bilood gudahooda ee markaas shirkadda isgaarsiinta safaricom ku siisa si weliba cid waliba du- ay ula jaha qado dunidan casriyowday waxaan ku leeyahay laafyadaada iyo weliba dhowlcadeentaada banaanka laga arko hal ugu dhaho alla gabadha batuuleed alla gabadha raxmaheed alla gabadha niciime aheed wa qosol badana maanta way qosleysaaye ee quruxdooda markay soo baxayso markaa telefoonka nunio rey qaadato ayay quruxdooda soo baxayso kuley haddii telefoon aad haysan haddii sidoo kale adiga baadiyaha aad joogto oo aad markaasi jah kugu wareersan tahay waxaan kuley telefoon casri adigana qaado waa telefoonka shirkadda isgaarsiinta safaricom iminkan ay qiimo badan qiimo yar ay ku bixinayso waqti weliba doorashada ah adigoo halkaasi kala socon karto waxaa dunida ka- waxa markaasi kenya ka dhacay iyo waxa gobolada ka dhacay iyo cidda markaasi kala horeysa iyo wixii markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay soo gudbinayso star f m aad toos kala socon kartaa buuq iyo jahwareerba ha kaaga filan maxaa lasoo sheegay yaa guuleystay iyo yaa hogaaminaya gaares yaa ku horeeya iyo wajeerya side maneras waxaas isyelo telefoonkaada macalin ku ah telefoonkaad halkaasi kala socon kartaa si tartiib ah maanta waxaan ku leeyahay star five four four hash kadibna xulolipa mudhowga mudhowga dhegeysa idaacadda star f n codka gobolka qibri ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin een, aad baad umahadsantihiin Eh, gabagabadii barnaamijkan soo gaaray idan saaka diiradan ku sarreeya dhibaatadii marxaladda gobolka qibri ka ka taagan iyo sidii markaasi xal loogu helaa siyaasiyiinta gobolada iminkan iminka dhexda u xiranayaan sidii ay mar kale ama sidoo kale kuwo cusub ay usoo geli lahayeen dhegeysta waxaasoo dhanna waxaa loo maray dadka shacabka shacabka hadda waxaa laleeyahay dabcan sidaad ku maqleysiin cabdirashiid yarman in dhibaato fara badan ay dadka ay ka haysato sidoo kale aysan fahamsanayn nolosha ayna- ay ka qaldan tahay oo iyadoo dhibaato iyo marxalad iyo culeysyo fara badan gobolka ka taagan tahay ayaa haddana waxaa jiraan eh, dabcan siyaasiyiin oo haddana fahmaynin garaadka oo markaasi aan saaxiibka la ahayn sida oo aan markaas aad- aad ka fahmaysin waxaasoo dhan iminkan waxay kusoo biishota dadka shacabka iyo sidoo kale culimmada iyo warbaahinta gobolka waqooyibari waxaa laleeyahay dhibaatada saddexda haddii hal hal markaasi u helaan dadka shacabka ay ogaadaan shaqsiga ay wataan qofka ay dooranayaan qofka markaasi laga doonaya in dariiqada saxda u raaco wadada markaasi loogu qaadan karo wadada markaasi lagu fahmi karo iyo wuxuu soo korin karo iyo waxa lagula xisaabtami karo qofka shaqsiga ah ayaa laga doonaya in dadka dhegeystayaasha ama dadka markaasi gobolka qoybari inay ishordhigaan inta markaasi shaq- qofka sha- eh, markaasi soo sharixin ama qofka inta markaasi loo durbaantumin inta loo alalaasin inta markaasi la waalanin waa sida aan aniga ku leeyahay dhegeystayaale taasaa laga doonaya qofka horta muxuu la ajandaha muxuu la shirtegaya maxaa lala shirtegaysaa maxaa la soo korinaysaa maxaa soo kordhaysa horaan maxaa haddana lagaaga baahan yahay haddana maxaa markaasi qorsheynaysa qorshaha ugu weyn muxuu yahay Ha- dabcan in markaas warqado la kala sixieto si qofka musharaxa marka leh uu miish- miiska eh, musharaxa ama miiska markuu qofka dadkiisa uu hortegayo uu kala xishoodo wuxuu u dhaho dabcan safartii hore aad markaasi dadkan aad gablamisay ama dadka waxba aansan u qabanine maanta talow maxaad kula hortegi doontaa dabcan qofkii wuu isla xisaabtama wuu isgaranayaa waana dhibaatada markaasi gobolka iminkan ka aan ka jirin qof waliba tiisi qof waliba dad- dadkiisi qof waliba yaa ehelkeyga yaa tolkeyga yaa qaraabadeyda asagana uu ka baahan yahay uu ka dhibaataysan yahay xoolihii baa ka dhamaanaya sidoo kalena asagaaba tiisa saabatay qofkaasi hadda waxaa laga doonaya dadka shacabka ah sidaad ku maqlaysanba cabdirashiid yarman wuxuu leeyahay waxaa laga doonaya dadka culamada ah in markaas masaajida khudbada ay kusoo qaataan sidoo kalena ay ogaadaan dhibaatada ay uga sharxaan in markaas ay dabcan dee culamada waad garanaysaa dadka markaas hadalkooda keli la maqlo dadka shacabka kan xitaa jaahilka ay kan aan jaahilka ahaynba dhammaan culamada hadaladooda aad ayaa markaas loo qaataa waa inta keliya qur-aan uu kaasoo qaadanaya mise daliil uu kugu soo qaadanaya inta xadiid uu kugu soo qaadanaya intuu ku wacyigelinaya intuu wax markaas ku fahansiinaya cid waliba markaas la baraarujinayo waxay noqonaysaa cid dad markaas baraarugsan gobolka u qaybir haddaba waxaa markaas leeyahay cid waliba ay farta ku fiiqaysaa lagu tilmaamaya dadka markaasi culammada inay ka gaabiyeen maxaa keenay dabcan barnaamijyada soo socdaa ku maqli doontaan haddii ibaaraale ka noqdo culammada kooda ugu weyn inaan stuudiyaha markaasi soo fariisano sidoo kale ayagana farta lagu fiiqo oo loo dhaho maxay tahay sababtu iminkan iyaga oga gaabiseen inaad dadka markaas wacyigelisaan una sheegtaan dhibaatada gobolka markaasi ka taagan maxaala lagu aneynaya culammada iminkan waa dabcan waa dareemi kartaan intii marti ay imaanaysay u dambeysay waxay te sheegayaan in dhibaatada culammada ay ka taagan tahay oo sidoo kale gaabad ay ka muuqato aysan ka shaqaynin sidii la rabanayna ay waajibaadkooda oga soo bixin iyadoo laga doonaya in masaajidada iyo goobaha markaas la tego dadka ay iskugu imaadaan in ay ka soo wacdiyaan waqtiyada weliba mikrofyadan ay waqti weliba u furan yahay culammada ay kaga dhaadhicin karaan dadka musalliinta ah dadka markaas tukanayo ay fahmaan culaysadan waqtigan gobolka waqooyi bari gobolka mugdi ayuu ku jiraa mugdigaasna wuu kusii jiri doonaa haddii aan hiil iminkan aan loo helin gobolka waqooyi bari dhegeysta mise hiil la siinin dhegeyste idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin barqan wanaagsan gabagabadii aan soo gaarnay afar daqiiqo kale ay soo hartay laakiin marka hore aan inii soo qabto asxaabta markaas iminkan ka baahan telefoonno oo telefoon aan haysanin niicla wato tooshla wato waxaan kuleeyahay tooshla muu kuu ogoli adeer oo maanta soo qabso telefoon casri orteg shirkadda isgaarsinta safaricom xarunta kugu dhow kadib marka hore iska xaqiiji in telefoon lagu ogolay waxaan kuleenahay shirkadda isgaarsinta safaricom mar weliba waxay markaas macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo markaas ay ku farxa macaamiisha safaricom waxay haatan fursad markaas u helayaan inay iibsadaan telefoonka casriga foji ay ku iibsan karaan labaatan shan maalin weliba safaricom waxay markaas doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaa hadda dhegeysa iibsan kartaa telefoon cusub ee union ray bro oo waxay markaas aad ku iibsan kartaa labaatan shan maalin weliba maalin weliba fursadahan dhegeyste ay keli waxaa kaga faa'iidsan karaan dhanka macaamiisha isticmaala mulika music telefoonka kenyaanka u yaqaana kabambe ama toshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonku yahay two g three g adeega waxaa markaas la dhaalipa mudhowgo mudhowgo micneeda tahay tartiib tartiib ay iskaga bixin kartaa buuq iyo jahwareer iyo fargelin ma loo baahno si tartiib ah adig kiskaada u bixin kartaa maalintaasaa bixin kartaa usbuucaasaa bixin kartaa bishaad bixin kartaa qof walibay tabartiisa laakiin ma rabno in markaas qofka welwel iyo dhibaato ku qabta labaatan shin taasi ma laga doonayo oo waxaan rabnaa qofka inuu hor u noqdo labaatankii shilin in maalintaas iska bixiyo xisaab yar baan ku dejinaa markii boqolkii labaatanka shilin lagu soo dhibo mise boqol iyo konton lagu soo dhiibo oo adiga adeega markaa iibinayso waxaan ku leeyahay boqol iyo soddon mise boqol shilin ku adeeg soddonkana meel lig mise labaatan meel lig kadibna labaatankaas iskaga bixi shirkadda isgaarsiinta safaricom telefoonkaasi aawaato deentiisa lagugu leeyahay sagaal bilood gudahoodaad ku bixin kartaa shan boqol ayaa marka hore iska bixin kartaa dhegeysa waa sida markaas shirkadda ay ku leedahay si dunida markaas loo jahan qaado si aad u noqoto qof markaas wax fahansan indhaha kala furan waxaa arkaysaa gabar ku leedahay saaxiibay qof fahan shookaansan ee xiriir naga dhexeeya ilaa hadda wuxuu ugu xujinay in telefoonka markaas aan video iska aragno mise meel fog aan iskaga aragno bal laba qof laga yaaba in meel fog laga yaaba yuusuf halkan fadhiya adigoo gaarso joogto mise adigoo mandheera joog inaan is aragno laakiin se isku arkayna waxaa dee aniga kuma soo safriko laga yaaba inaan waqti igu dheer ugu qaato xagga markaa tagi inaan kugu qanci waayo laga yaaba wejigaada markaas aan ku qanci waayo waa sida aan aniga yacni dadka qaar ay qabaan waa sida la leeyahay markaa lagaa doonaya adeer inaad marka hore telefoonka marka waxaa kuleedahay gabadha saaxiiba telefoonkaada maanta ugu cawile whatsapp iyo fursadan waxaa gal imo gal waxaas oo dhan kadibna maanta gabadhaas baryaa beri gabar kale bari beri dambe gabar maanta waxaan kuleeyahay gabar ma beri doontid adeer waxaan kuleeyahay telefoonkaasi soo qabso kadibna la jahanqaad dunida waxaa lagu arko adigoo markaas sibaro qurux badan iska qaadayo oo leeyahay saaxiiba sawirka shalay telefoonkaada igaga qaada iisoo dir ama sidoo kale ma iisoo iihay dabcan iihay kuwa qaar ku dhahayaan iisoo dir xitaa maha iihay maxaa lagu soo dir telefoon maba haysatee marka waxaan ku leeyahay telefoon casri maanta ad haysataa waana telefoonka markaas new new ray bro waana telefoon qiimo jaban waa telefoon adiga jeebkaada la qusli karo waa janaba telefoon ku fahmi karo waa telefoon nolosha aad ku sugan tahay kula jahan qaadi karo waana telefoonku u yahay new new ray bro labaatan shin oo keliya two g three g four g adeeg maanta ka faa'idaysaan kule fursadahan waxaana markaas ka mid ah sida gabdhaha inaan ka baran karta wax weliba qaybta youtube-ka facebooka instagramka waxa luba adiga qofku ka baran karo ka fahmi karo isqurxinta cilaanka dabcan cilaanka isqurxinta haraqaanka waxaasoo dhan iyo sidoo kale haddii markaas caajigaa salaado kaabaxa kuleeyahay iska daa gaaska saaka igu kacsan oo caloosha ay bararsan oo caloosha ay fuursan oo waxba kaama cunaya dabcan ogowa de quracda kaaga xune ama quracda waxay ka qay- ka yara qaldan iska- iska sax haddii kuleeyahay dabcan duurka kuma imaanayo masaajid intuu intuu casho intuu wax cuno iyo masaajidada qaar iska seexanaya laga yaaba gobolka qeybri intuu meelaha ka soo qadeeyo masaajida iska seexan casarkii buu ku imaanaya marka isagoo iska caadi iska iska dharsan halkaa qaday dabcan muxuu qada kugu imaan layahay ogow waxaa laga yaaba qadada inay markaas biibiye tahay oo asaa iska walwalaaqday waxa ma loo baahna sh- fahan waxaa loo baahan yahay saaxiibayaal waxaasoo dhan youtube ka ka baran kartaa hadalka ilma kugu sii dheeranayay macaamiisha waxaa laga doonayaa inay firiyeen inay markaas u qalmaan telefoonka new ray waa new ray bro iyo weliba in kale fursadaha lipa mudhoogomano tani waxay micnaheeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore dhegaystayaal fursadda lipa mudhogo mudhogo sidaa markaas u fiirso baqaraac star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa farin kadibna waxaad aadaysaa dukaamada kugu dhow ee safaricom markaad lacag hesho waana inaad markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad markaas bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa lacag halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxaa fursad markaas kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib ah aad iskaga bixiso adigoo jahwareer ah adigoo lugaha isdul saartay adigoo barkinta dheeraysatay yaa kaa qurux badan oo kaa wanaagsan markaasi telefoonkaada cid kula maleh cid kula leh maleh adigoo keliyaa leh Aa, sidaa doontaa u qoysi kartaa sidaa doontaa u farxi kartaa sidaa doontaa cid haddii dantan waxaa dhinta yaalii wareerin ani wareer uma baahniye yaaba kaa wanaagsanba haddii aad fursadda markaas haysataan haysho Waxaan mici- waxaan ku leenahay dabcan telefoonkan maanta qaado oo ka faa'iidayso sida ugu dhaqsiyaha badan qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mdhogo mdhogo halkaasaan kusoo afina barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka waqooyi waad ku mahadsantihin sida qurux badan u dhegeysanaysan oo la socotaan idaacadda shukran shakuran wa shukran jaziilan dhammaantiin yusubakada barnaamijka daadihinayay sidoo kale waad ku mahadsantihin waxaa igala qayb qaatay oo arrimaha gobolka waqooyi bari ila- ila gorfinayay igala- dabcan ila qay- ilagala qayb qaatay cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid garman ku magaca dheer dhegeystayaal aad baad u mahadsantahay adigana shukran ayaan leeyahay waqti ayaan oo berri ah xilligan oo kale ayaa markaasi haddana kulmi doonaa biidni illaahi tacaala waa arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada inta ka hore sidaasi nabadgelyo ha iga dheeraan hanaga fogaani weliga idaacadda star f m si wehel ay kugu noqoto barnaamijka waxaa maqli doontaan ganacsiga iyo xamdi gurey